الله ورسوله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم ما بعد إن شاء الله تعالى موضوع wuxuu caqiidan yahay amaba uu u guntan yahay in aan radinno risaalo lagu magacaabay alhadyu alwaadix fi dadi can muctaqadi salafi الsaalix oo markaa ay ku taallo taaliifu shaykh abi bakar xasan maalin marka oo magaaladan camar lagu daabacay taariikhdu marka markay ahayd toddoba iyo toban bishii toddobaad kun afar boqol labaatan iyo shan risaaladaas iyada ayaa marka aan radinaynaa ujeeddada raddiguna waxa uu yahay in dadka risaalada loo akriyey ama dul istaagay oo akhristay ama wax ka arkay shubah ama wax lamida qalbigooda uu ku dhegay in aan uga dhigno berri xujo inay noqoto hadalkeennan aan jeedinayn insha allahu tacaala amaam allahi tacaala inuu xujo oo uga noqdo sida muhimmadda rusushan ay ahaan jirtay rusula mubashiriina wamundiriina lian laa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul si xujo dambe iyo wax dambe iyo marmarsiyo dambe dadku aynan ugu sugnaanin ayaan ugu talagalnay marka insha allahu tacaala waxaan ka dhigi doonaa laba jalso jalsada horena risaalada inteeda hore ayaan uga hadli doonaa jalsada dambena wixii ta'wiil oo salafka ayuu ka dhacay uu yidhi uu soo guuriyey wixii ka ansaxay iyo waxaan ka ansixin iyo sida ay culummadu ka dhaheen ayaan insha allahu tacaala aan yeeli doonaa marka awalan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan tilmaanta uu isku tilmaamay naftiisa uu ku tilmaamay rasuulkiisa uu ku tilmaamay sala allahu calayh ali wasalam ayuu ku mahadsan yahay taasoo ka sarrayso tilmaan kasta oo ilaahay makhluuq uu ku tilmaami lahaa siduu allaba u yidhi subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliina walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa nasahan ciziga cizada rabbiga iskale ayaa nasahan oo ku sifaysan waxa uu ka nasahan yahay waxa ay ku sifeynayaan dadka makhluuqa ay ku tilmaamayaan wasalaamun cala almursaliin rusushana nabadgelyo ayaa dushooda ahaatay sababtoo ah waxa ay yidhaahdeen oo ay alle ka sheegeen ayaa wax nabad gashan oo xag alle ka fiican ah marka ninkii rususha ka qaatay tilmaamihii ilaahay manhajkii rususha ku socday waa la nabadgeliyey khalqi intiisa kalena ilaahay subxaana wa tacaala waxa ay dadka ku tilmaameen waa iska beri yeelay oo wuu iska fogeeyey sidaas oo kale ayaan alimaamu shaafici raximah llahu tacaala kitaabkiisa arisaala oo cabiray haddaba marka muqadamo saas ugu sii dheeraan maayo intaan kabacdi kama qarsoona waxaan waxaan rabaa inaan isdul istaago taariikhda caqiidada ay soo martay oo goboldhigna u noqon karto mawduucan isaga ah qofna kama qarsoona caqiidada islaamiga inay maraaxil badan ay soo martay rasuulka sala allahu alayh ali wasalam iyo asxaabtiisa xilligii ay joogeen dhulka korkiisa dadka muslimiinta ah caqiide xaqa ayaa taagay oo nebiga sala allahu alayh ali wasalam uu caddaynayey saxaabadii iyo rasuulkana taasay ku socdeen markii saxaabaduna nebigay weydii jireen wixii tilmaamaha ilaahay ku saabsan subxaanahu watacaala rasuulkana mararka qaar waa imtixaani jiray waa su-aali jiray iyagiina markaana waa u qiri jiray nebiga sala allahu alayh ali wasalam taas ayaana uu amray dadka iyaga ka dambeeya asxaabta ee gadaal ka imaanayo waxa uu amray inay ku taqayudaan ama ay ku xirnaadaan faankii asxaabta rasuulka ridwaanullahi calayhim waktigii nebiga iyo asxaabtiisa ay joogeen waad la socotaan xadiidu liftiraaq ee asxaabu sunan ay warinayeen min xadiidi cabdillahi bni camr bni alcaas waa anas iyo cawf ibni malik in nebiga uu ku jawaabay qolada badbaadayso waa hiya alatii takunu maa ana calayhi alyawma waasxaabii waa midda ahaanayso waxa aan aniga iyo asxaabtayda maanta aan ku sugan nahay ayib haddaba haddii ay sidaa tahay fatro markii la joogay oo asxaabtii ay dhinteen cahdigii taabiciinta aakhirkiisa ayaa marka waxaa soo baxay waxaan anigu ka hadlayaa alasmaa wasifaat masaa'il kale ka hadli maayo macaan waxaa soo baxay markaas awaakiru cahdi taabiciin aljacdu bnu dirham nin la yidhaahdo oo tilmaamaha ilaahay subxaanahu watacaala inkiro ayaa soo baxay oo yidhi calaa ru'uusi alashhaad waxa uu yidhi in allaha lam yatakid ibraahiima khaliilan ilaahay ibraahim wadaag kama uusan dhiganin walam yukallim muusa takliima muusena lama uunan hadlin sidaa markii uu yidhina taabiciintii marka waxa ay fatwoodeen ninkaas isaga ah marka in la dilo oo zandaqo weliba loo dilo iyo diin xumo markaana khaalid ibn cabdillaahi alqasri oo amiir ka ahaa markaas ayaa waxa uu marka xukumay in la dilo oo qisada macruufka ah oo kutulaha sunnada ama caqaa'idka ay soo guuriyaan macruufka ku ah sida ku taallaba fikraddaas iyadaa marka waxaa ka xambaaray aljahn ibnu safwaan asamarqandi ayaa ka xambaaray oo isagana aad marka u shaaciyey kadibna marka waxa uu gaarsiiyey in isagii marka lagu magacaabay fikradda nin kasta oo tilmaamaha ilaahay dafiro waxa uu noqday marka nin ku abtirsado jahm bin safwaan oo waxay la baxeen marka aljahmiyatu ay ayay la baxeen ayib haddii marka taasi ay tahay marka waxaana marka ay ka soo galeen ummadda muslimiinta cilmi la yidhaha cilmu lkalaam oo aan cilmi aan ahayn xaqa cilmu lkalaami walfalsafa falsafo iyo cilmu lkalaam ayay ummadda ay ka soo galeen ayagoo markaas uga dhigay weliba in cilmulkalaamka ama falsafada sida usuululfiqhiga ou ka uu ku yahay fiqhiga oo kale waayo ayay yidhaahdeen oo caqiidadaa lagu fahmaa baabkaasay ka soo galeen marka masaladaas iyada alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raximahu llahu tacaala juska saddex iyo tobnaad fatxulbaariga safxada saddex boqol lixdan iyo afar abulmudafar isamcaani wuxuu ka soo raray inuu abulmudafar yidhi تعقب بعض أهل الكلام قول من قال إن السلف من الصحابة والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيد بأنهم لم يشتغلوا بالتعريفات في الأحكام بالتعريفات في أحكام الحوادث وقد قبل الفقهاء ذلك واستحسنوه فدونوه في كتبهم فكذلك علم الكلام وحين أن نصير أصحاب إيه فقهه تفريعات في سنة الديوان قلنين marka raggii dambe fuqahada ahaa ayagu marka tafriicaadka iyo waxyaalaha dhici doono ee fiqiga ayay diiwaan geliyeen oo ay qoreen marka waana la wanaagsaday oo markii fiqigii iyo usuulkii iyo la tadwiiniyey cid ka hor timid ma jirto cilmulkalaamkana waa saas oo kale ay dhaheen marka waxaa lagu jawaabay yuu yihi alimaam abulmudafar isamcaani ama awalan faina shaarica wasalafa saalixa shaarica iyo salafkii toosnaa shaarica alle rasuul waay iyo salafkii toosnaa waxa ay reebeen buu yidhi can libtidaaci ibtidaaca ayuu reebay nahaa can libtidaaci wa amara bilitibaac rasuulka in la raacana wou amray wasaxa can salafi waxaa ka ansaxday salafka annahum ayagu nahow inay reebeen can cilmi lkalaami cilmulkalaam inay reebeen wacadduuhu waxayna ku tiriyeen dariicatan lishaki mid shakiga jaranjaro u ah oo lagu fuulo oo qofkiiba uu diintiisii ay ka wareerayso walirtiyaaq wa ama alfuruucu furuucda fiqhigase falam yahbut can axadin minhum annahyu canhaa furuucda fiqhigana in dadka laga reebay oo la yidhi habaranina salafkii kama aynan sugnaanin ilaa man taraka anasa asaxiixa ilaa allahuma qof nas saxiixa ka tegey waqadama cala alqiyaasi oo qiyaaska ka hormariyey naskii ninkaa un baa la eedeeyey ee ninkii qiyaas saxiixa qiyaasto lama eedaynin wa amaa man itabaca annasa wa qaasa calayhi falaa yuxfadu can axadin min a'immati salafi inkaaru dalika ninkii naska qiyaasto oo isaga marka haddii uu masalada nas loo waayo xaadise sharcigan ay tahay naskii marka qiyaasto oo daba joogo falaa yuxfadu can axadin min a'immati salafi inkaaru dalika qof a'immada salafka oo ku inkiray lama ogo oo lama haayo sababtu waa maxayna liana alxawaadisa fi lmucaamalaat laa tanqadii maxaa yeele mucaamalaadka dadka dhex maraayo dhacdooyinka la soo gudboonaanayso mid mid aan go-aynin waaye wa binnaasi xaajatun ilaa macrifati lxukmi dadkiina way u baahan yihiin marka masaa-isha ijtihaadiyaadka ah oo fiqiga ah waa waxaan dadkii ka dhammaanaynin kulanaa dadku ay noolaadaan mas'alo unbaa la soo gudboonaanayso xukun sharcibay ka rabi karaan marka masaa-isha furuucda ah sidaas ayaa qiyaaskooda loo sallimay iyada ama masaa-isha kale ee caqiidada de caqiidadii waa wax marka saabit oo weligeed aan zuulaynin oo aan aqbalaynin tagayub iyo wax lamida nacam intaas marka imaamkaas waa ujeedaa in aan cilmulkalaamka laga dhigi karin cilmi usuulilfiqhi oo kale ayuu sheegay midda labaad marka nusuusta culummada salafka ay ka yidhaahdeen cilmulkalaamka xukunkiisu muxuu yahay alimaamu malik ibnu anas raximah llahu tacaala waxa uu yidhi iyaakum walbidaca bidacda iska ilaaliya faqiila yaa abaa cabdillaahi wama albidacu waxaa la yidhi abu cabdillahi abu cabdillaahi ow bidac maxaa la yidhaahdaa qaala ahlu lbidac aladiina yatakalamuuna fi asmaai illahi wa sifaatihi ahlu bidac waa kuwa ka hadlaaya magac- magacyada alleh iyo tilmaamaha alleh wa kalaamihi wa cilmihi waa kuwa ka hadlaaya kalaamka alleh iyo cilmigiisa wa qudratihi walaa yaskutuuna ama sakata canhu asaxaabatu wataabicuuna lahum biixsaan oo aan ka aamusaynin wixii asxaabta iyo taabiciinta ay ka aamuseen abulqaasim ataymi ayaa weriyey qawaamu sunna kitaabkiisa alxuja fi bayaani lmuxaja juska koowaad sabxada boqol shan iyo toban dabcada daar muraaya alimaam shaafici raximah llahu tacaala cilmulkalaamka wuxuu ka yidhi waxa uu yidhi yunus bn cabdilaclaa baa wuxuu dhahay ataytu shaaficiya raximah llahu imaamu shaafici baan u imid buu yidhi bacdamaa kallamahu xafsu lfard markii uu la hadlay ninka la yidhaha xafs alfard faqaala waxa uu yidhi imaamu shaafici gibta canaa yaa abaa muusa abuu muusa waa naga maqnayd buu yidhi uma qaala shaaficiyu laqad iطalactu min ahli اlkalaami calaa shayin wallahi ma tawahamtuhu qadu waxaan ku arkay buu yidhi ahlu kalaamka wax aanan wallaahi baan ku dhaartay aanan weligay aanan malaynin oonan mala awaalin wala an yubtala almaru bima naha allahu canhu khala shirka billahi qofka in la imtixaano wax kasta oo ilaahay reebay in lagu imtixaano marka laga reebo shirkiga yaa khayru lahu uga khayr badan min an yubtala bilkalaam in kalaam iyo war iyo falsafo iyo mandiq in lagu imtixaano abulqaasim allaalakaai hibatullahi ayaa wariyey sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca ayuu ku wariyey ibnu badana ibaanada ayuu ku wariyey juska koowaad sabxada kontonaad ibnu abi xaatimna waxa uu ku wariyey marka fi manaaqib shaafici abulqaasim ataymina waxa uu ku wariyey alxuja fi bayaani lmaxaja sidoo kale imaamku waxaa ka soo aroortay oo ka sugnaatay manaaqibulimaam shaafici bayhaqi uu kusoo guuriyey inuu yidhi xukmii fi ahli lkalaam an yudrabuu biljariidi walnicaal aniga xukunka aan ahlu kalaam aan xukumaayo on saaraayo waxa uu yahay in lagu garaaco kab iyo ulo in lagu garaaco wa yudaafa bihim cala alcashaa'ir waalqabaa'il oo markaa lala soo wareego oo lala soo dawaafo dadka meelaha ay degan yihiin wa yuqaala markaa la dhaho hada jazaau man acrada alkitaaba wasunna wa aqbala cala alkalaam kani waa abaalmarka uu leeyahay ninkii kitaabka iyo sunnada ka jeesto cilmulkalaamna aado khatiibulbaqdaadi sharafu asxaabi alxadiid buu kusoo saaray bayhaqina manaaqibka ayuu kusoo saaray abuu yuusuf alqaadi asaguna waxa uu yidhi man dalaba diina bilkalaami tazandaqa khaaabina sidoo kale kitaabkiisa algunya iyadana marka ishaare ayuu ka bixiyey marka nuquushaas tirada badan intii hore ayaa nooga filan ayib marka waxaan nuquusha badan aan u keenayan waxa ay tahay cilmulkalaamka wax gadaal ka yimid ah nacam cilmulkalaamka wax gadaal ka yimid ah maadaama uu gadaal ka yimidna meesha keliya oo marka laga keeni karo waxa uu noqonayaa marka in culummadii la zamantantay oo waxaan aragtay wixii ay ka dhaheen in wax laga sheego ayib haddaba marka inxiraafka caqiidada saxiixaana wuxuu ka bilowday ninkaas jacdi ibnu dirham silsiladiisaan marka idiin sheegaya jacdi ibnu dirham silsiladiisa sanadkiisa meesha uu gelayo sida ay culummaduba ay sheegeen ayib waxa uu ka qaatay jacdi ibnu dirham abaan ibnu samcaan nin la yidhaah abaanna wuxuu ka qaatay baaluud ibnu ukti labiid ibn alacfam baaluudna wuxuu ka qaatay labiid ibn alacfam ninkii nabiga sixra yahuudiga ahaa ee nabiga sixray sala allahu alayh waalihi wasalam ayib haddaba marka sidaa waxaa sheegaayo alimaam ibnu katiir kitaabkiisa albidaaya walnihaaya juska sagaalaad sabxada saddex boqol iyo konton iyo juska tobnaad sabxada sagaal iyo toban dabcada maktabatu lmacaarif ee bayruud lagu daabacay ayib ninkii haysaa ka fiiriya safaxaadkaas marka waa silsila yahuudiya khabiisa waa nacam ayib haddaba marka jahmiyadii ayaa ka dambaysay muctasiladii baa ku xigtay ashcariyadii baa timid kabacdi ilaa uu ka yimaado ninkan la yidhaah moxamed zaahid alkowsari ayaa markaa calanka u qabtay waktiyadaan hadda dhow dhow qarnigan ninkaa ayaa calanka u qabtay jahmiyada madhabkooda marka ninkaana marka taniif kitaab la yidhah mualifaat taniif oo khatiibulbaqdaadi uu ku radinayo saddex boqol oo nin oo siqaad ah oo anas ibnu maalik oo ku jira ayuu ku caayiyey kitaabkan isaga ah oo uu yidhi anas ibnu maalik ikhtalada waa isku dardarmay buu yidhi maxaa yeele xadiis anas waxa uu wariyey ku saabsan madhabka xanafiyada ka soo horjeedo mas'ale fiqhi ah mas'ale fiqhiga ku saabsan marka inuu yidhaa marka si kale oo wax u daaweeye ma samaynine anasaa isku dardarmay buu yidhi nacam hay sidoo kale wuxuu duray ninkaas alimaamu shaafici raximah llahu tacaala imaamu shaafici waxa uu ka duray nasabkiisa quraysh ma ahan buu yidhi luqada carabiga ma yaqaanuu yidhi waxa uu yidhi siqo ma ahan buu yidhi fiqhiga ma yaqaanuu yidhi meel uunan ka durin ma laha ninkaan marka risaaladan qorayna wa qaala alimaam alkawsariyu ayuu leeyahay nacam ninkii marka safxaadka waa ishaari doonaa kowsari iyo sakaafba daris muxaadarada dambe ayaan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala mid walba waxa uu yidhi waxaa kaloo marka kasii xambaaray kowsari ninka hadda nool ee la yidhaha xasan bin cali asaqaaf ee urduniga ah asagana ee mucaawiyata bn abi sufyaan caayey oo yidhi saxaabi ma ahan dhahay waay nacam oo saxaabi ma aha yidhi isla markaana caayey oo yidhi cali ayuu mimbarka ka lacnadi jiray abaadil tiro badan keenay kitaabkan uu tacliiqiyey dafcu shubahi ahli tashbiih ayuu ku sheegay oo ibnuljawsi uu leeyahay oo isaga tacliiqiyey tacliiqiisuu ku sheegay waana keeni doonaa insha allahu tacaala usbuuca dambe marka aan muxaadarada dambe aan samaynayno nacam kitaabkan marka waa mustamadun min saqaaf iyo kowtari labadaasaa marka laga soo dhigaan iriyey wax hadda dheeraada oo saqaaf ounan sheegin weliba safaxaadkii oo saqaaf celiyey iyo sida u kala hormariyey ayuu u kala hormariyey marka cibaara can jamci kalimaati saqaaf waa nacam ahay sidaasaa la dhihi karaa waanan ishaari doonaa insha allahu tacaala labadaa nin bay marka risaalada horta ay mustamada ay ka tahay nacam marka hadde in imaamu shaafici la sheegto oo la yidhaha anagu waxaan nahay shaaficiya maca daalika ninkii shaafici sidaas u caayeyna diin loo doonay marka waa dhibaato aada u weyn imaamu maalig oo caayey sidoo kale oo yidhi min almawaali ayuu kamid ahaa buu yidhi wuxuu ka duray xataa jamaacada maxaadiri jirin buu yidhi waxyaaba aada u xunsan ay diinkiisuu duray xataa sidoo kale alimaam axmed ibnu xambal waa duray thawri sufyaan ibnu saciid athawri ayuu duray awsaaci ayuu duray wuxuu duray ibnu khusayma xamaad ibnu salama rag faran badan oo salafka kamida saddex boqol oo nin oo tiqaad ayuu duray saddex boqol oo nacam tiradooda nacam ayib ninkii rabana in been laga sheega u malaynayo atacniifka ha fiiriyo kitaabka uu isaga qoray ee la yidhaha tacniim lkhabiib ha fiiriyo nacam ahay ayib haddaba marka risaaladan anu marka mawaadiicdeeda marka inta aanan gudagelin waxyaabaha aan ku arkay marka aan soo khulaaseeyo waxaa ku jira nusuusta culummada oo la kala googooyey nusuusta culummada oo la kala gooyey inta qayb laga sheega qaybta kale laga jaro misaalkeedana wuxuu kusoo bixi doonaa marka uu leeyahay alimaamu dahabi siyar aclaami nubalaa ayuu wuxuu ku wariyey in imaamu maalik uu ta'wiiliyey sifatu nuzuul waa ka reebay xukunka ou saaray iyo takriijka ou saaray alimaamu dahabi marka naqligiisa inaad ictimaado takriijkiisana aad dadka ka qariso laysa min anasixati fii shay arrintaa iyadaa nuska horta ma aha nacam midda kale waxa uu sameeyey wuxuu soo bixiyey riwaayaad ay ku jiraan rag lagu ijmaacay inay kadaabiin ay yihiin riwaayadooda ayuu soo guuriyey riwaaya nacam ufiirsa maaha qowlkooda waa riwaayadooda ayib waxaa kaloo kamida sidoo kale balaayaadka ku jiro qowl saxiixa oo asal luqada carabiga ku leh inuu yidhahdo waa ta'wiil nacam hahay kelmadii oo asalkeedii ku joogto in uu markaas yidhaahdo waa la ta'wiiliyey meeshaan iyadana waxaan ku arki doonaa nasullaha fanasiyahum nacam tarakullaha fatarakahum ayuu ta'wiil ka dhigay culummada marka lugawiyiinta ahna sida alimaam ibnu asiir ibnu nasiir oo kale kitaabkiisa annihaaya fi gariib alxadiid waxa uu leeyahay wa aslu nisyaani atarku nacam nisyaanka asalkiisa luqadaba waaba tarkiga nacam hay ta'wiil buu ka dhigay ayib waxyaaba noocaas oo kale marka aad ugu fara badan risaalada marka taa marka meelaheedaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala haddaan marka risaalada guda galo muqadamada waxa uu ku yidhi kitaabka risaaladiisaan ka akrinaya nacam ayib waxa uu yidhi الحمد لله الواسع الفضل والجود الذي خضعت له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تنزه عن الأنداد والأركان والآلات تنزه إلهي سبحانه وتعالى وكان نزهيها عن الأنداد كل صعب مثل الله سماوات والأركان حكمه يكن نزهيها إلهي سبحانه وتعالى أركان والآلات آلده لا يحويه مكانه ولا يجري عليه زمانه خلق العرش إظهارا لقدرته intaan marka tacliiq yaran intaan marka aan ka bixina tacliiq waxa uu yahay risaaladiisaan ilaahay wuxuu uga nasahay umuur fara badan umuurtaas oo tafsiilkeeda sharciga aan kusoo aroorin ilaahay uusan sheegin subxaanahu watacaala nebiguna uunan ka nasihin ilaahay subxaanahu watacaala ayuu keen salafkiina aynan la imaanin erayo aysan la imaanin salafkiina aynan la imaanin nebigiina sala allahu alayh wali wasalam uusan la imaanin kitaabkiin aan ku sugnayn ayuu marka hore ilaahay subxaanahu watacaala oo wax uga nasahay marka annaga malihin ujeedaduna ma aha haddaba haddii ilaahay muxuu uga nas haddii waa maadaama tan aad tacliiqinayso haddii marka la yidhaahdo de ilaahay wuu ku sifaysan yahay waxyaabahan waxa aan leenahay marka ilaahay subxaanahu watacaala marka aan tilmaamayno ama aan wax kagu fayno waa inay noqdaan wax kitaabka iyo sunnada ku sugan nacam wax kitaabka iyo sunnada ku suganaan sugaynaa wax kitaabka iyo sunnada lagu anfiyey baan la anfiyaynaa nacam hahay waxaana nooga filan warkaan tirada badan qawluhu tacaala laysa kamilihi shay-un ilaahay subxaanahu watacaala oo kale wax ah ma jiraan nacam wax alla lamid ah ma jira ayaan uga gaabsanaynaa nacam falaa tajcaluu lilaahi andaadan waa nafyi mujmal ah wey ilaahay subxaanahu watacaala ha u yeelinina kuwa isaga lafaca ha u samayninina nacam qur-aanka dariiqadiisuna waa nafyi mujmal ah iyo isbaat mufasal ah wey ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi fiiri nafyiga marka uu ka hadlaayo walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay wax kukufa ma jiraan waa si guud lama dhihin ilaahay dhagaxa ma shabaho laaguhu naagaha ma shabaho nimanka ma shabaho biyaha ma shabaho lama dhihin nacam sababto waa lama tiri karo waxyaabaa ilahay uu ka hufan yahay saa darteed waa in dariiqadii qur-aanka aad ku gaabsato marka waxa aad anfinaysaa ay noqdaan si duuduub ah naqaa'is oo dhan buu ilaahay uu ka hufan yahay sidoo kale alla wuxuu yidhi falaa tajcaluu lilahi andaadan waa nafyi mujmala sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma facbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya waa nafyi mujmala iyadana hal taclamu lahu samiya yani ilaahay uma ogid mid lamida isaga ma jiro mid lamida ilaahay subxana watacaala intaasoo dhan waa wada nafyi mujmal nacam walaa yuxiquuna bihi cilman nafyiga ilaahay subxana watacaala si duuduuba u sheega haddii ay dhacdo in nafyi si mufasala loo sheego waxa uu adkaynayaa oo tawkiid u yahay isbaat ka horreeyey siduu ilaahay u yidhi allahu laa ilaaha ila huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm nafyigaan la kala dhigdhigay ee la yidhi ilaahay hurdana ma qabato gamaanyana ma qabato wuxuu adkaynaya alxayu alqayuum nacam maxaa yeele min kamaali qayuumiyatihi ilahay waxaa ka mid a inuunan hurdaynin gamaynin nacam laakiin aayad nafyi ku bilaabatay ku dhammaatay oo ila aan isbaat calaaqa la lahayn ma jirta nacam dariiqadaasna waxaa waa khilaafsan nimanka mutakalimiinta ee ashcariyadu ay ka mid yihiin maxaa yeele iyagu markay ilaahay tilmaamayaan waxay dhahaan laa daakila alcaalami walaa khaarijahu laa yamiin walaa shimaal laa amaam walaa khalf walaa fawq walaa taxt walaa dii ruduuba walaa dii yubuusa ma qoyana ma qallana caalamka kuma jira kama baxsana midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro waa nafyi iyaga dhan wax ay ilaahay ku tilmaamaan nacam marka nafyi keliya in alla lagu tilmaamana iya saacay ah nacam sababtoo haddaad nin boqora ku tiraahdi intaad u timaado adigu nin tuuga ma tiid zaani ma tiid kan ma tiid haddaad ku tiraahdi ninkaana muxuu kuu soo wadaayo isleeyahay nacam oo aadan tilmaan isbaad aadan ku dayn nacam oo aadan isbaad aadan ku adkaynin dariiqadii qur'aanka marka ma aha rasuulkana sala allahu alayh waali wasalam ilaahay subxaana watacaala marka uu tilmaamayo si duuduuba ayuu naqaa'is iyo ceeb ilaahay uu rufi jiray subxaana watacaala laakiin marka ilaahay tilmaamo loo sugaayo ammaan ah waa la caddeeyaa waana la kala dhigdhigaa weliba saa darteed qur-aanka waxaad ku arkaysaa suuratu aayat lkursiy allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum aayadda aakhirkeed wahuwa alcaliy alcaziim lahu ma fi samaawaati ma fi lardi aaya aayaddaasoo dhan tilmaamaha ku jira o dhan waa isbaat la kala dhigdhigayo huwa aladi laa ilaha illa huwa caalimu lgayb wshahaada huwa araxman alraxiim huwa allahu ladi laa ilaha illa huwa almalik alquduus asalaam almu'min almuhaymin alcaziiz aljabaar aman waa kuwaas nacam hay nafyi la daldalaa laakiin dariiqada waxyiga ma aha nacam marka dariiqadaas wuxuu ku waafaqay marka wadaadkan wuxuu ku waafaqay nimankaas marka iyaga ah oo jahmiyada ah ashcariyada ah ayuu ku waafaqay maxaa yeele ilaahay baa maanta dhan marka waxuu daldalay inuu ka nasahan yahay waxa uu yihi arkaan aalaad laa yaxwihi makaan waxaas wax tiro badan ayuu marka meeshaas ku daray aan loona baahnayn oo laysa ka milihi shay-un ay kaa kaafinayso ayib fiiri marka naqligan ibnu cabdilbar raximah llahu tacaala alimaam ibnu cabdilbar tamhiidka juska toddobaad sabxada boqol konton iyo labo tamhiidka juska toddobaad sabxada boqol konton iyo labo dabcada lagu daabacay almaqrib marooka dabcada lagu daabacay ee uu taxqiijiyey mustafa alcalawi iyo maxamed albakri wuxuu leeyahay alimaam ibnu cabdilbar sabxada uu ku leeyahay fiirso hadalkan aad ugu fiirso inahu idaa nudira ilaa islaami abi bakrin wa cumara wa cuhmaana wa cali haddii la fiiriyo yihi islaamkii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo wa sacdin wa saciid sacd iyo saciid wa cabdiraxmaan waa casharadi islaamkooda haddii la fiiriyo wasaa'iri muhaajiriina walansaar muhaajiriinta intooda kale iyo ansaarta islaamkooda haddii la fiiriyo wa jamiici alwufuudi aladiina dakaluu fii diin illahi afwaaja iyo dadkii diinta ilaahay soo galay iyagoo kooxa kooxa culima waxaa la ogaanaya haddii la fiiriyo islaamkooda ana allaha lam yacrifuu waaxidu minhum kuwa uunan baranin mid iyaga kamida ilaahay kuma uunan aqoonsanin ilaa wuxuu ku aqoonsaday bitasdiiqi nabiyiina nebiyada tasdiiqooduu ku aqoonsaday wa aclaami nubuwati iyo nubuwada mucjizaadkeeda ayuu ku aqoonsaday iyo wa dalaa'il risaalati laa min qibali xarakatin fiiri marka ilaahay kuma aynan baranin laa min qibali xarakatin xarako dhaqaqaad walaa sukuuni deganaan walaa min baabi kulli walbacdi kulli maaha bacdi maaha kulli waayo bacdi waayo kuma aynan aqoonsanin walaa min baabi kaana wayakuunu walow kaana annadaru fi lxarakati wasukuuni haddii dhaqaaq iyo deganaan waxaasoo dhan calayhi waajiban hadday waajib ku ahaa lahayd wa fi ljismi iyo wanafyihi warkaan fiiri nacam waa waxay ku dandaneeyaan daa'imo nacam wa fi ljismi iyo wanafyihi ilaahay jismi waayo iyo ma aha oo ay ku lagu celcelinayo iyo watashbiihi wanafyihi tashbiih iyo nafyigiisa waxaasoo dhan hadday waajib ku ahaa lahayd laaziman waajib laazim hadduu ku ahaan lahaa ma adaacuhu ma aynan dayiqi lahayn walow adaacu lwaajiba hadday waajib waajib hadduu ku ahaan lahaa oo ay dayaceenna maa nadaqa alqur'aanu bitadkiyatihim qur-aanka ma uusan ammaaneen wa taqdiimihimna kuma uunan dhawaaqeen qur'aanka ayaga horumarintooda walaa adnaba fii madxihim ammaantoodana aad loo uguma talax tageen qur-aanka wa tacdiimihim iyo weyneyntooda walow kaana dalika min cilmihim mashhuuran hadday asxaabta jismi ma aha ilaahay ma qoyan maca saas ma aha hadday ayagu ilaahay saa ay ku barteen oo cilmigii laga soo guuriyey ou ahayna iyo min akhlaaqihim macruufan lastafaada canhum arrintaa iyadaa aaday uga caanbixi lahayd oo waa tawaaturi lahayd waana la aqoonsan lahayo waa la arki lahayd nacan hahay weligaa maaragta asxaabtoo ka hadlaysa makaan iyo jismi iyo carab iyo jawhar iyo asxaabtoo ka hadlaysa amaad maqashayn hadday ka hadli lahayn waa lasoo guuri lahay nacan lastafaada canhum waishtaharuu bihi wayna waana ku caanbixi lahaayeen say ugu caan baxeenba bilqur'aani wariwaayaat qur-aanka iyo riwaayaadka say ugu caan baxeen ayay tanna ugu caan bixi lahaayeen ayib alimaam ibn cabdilbar marka waa kan islaamnimada abubakar iyo cumar iyo casharalmubashariin waxaan oo meeshan ku anfinaayo iyo waxaan in la sugo labadabana ahayn ahayn ayib midda kale marka abulqaasim ataymi raximah llahu tacaala ee la yidhaha qawaamu sunna lagu naanayso kitaabka la yidhaha alxuja fi bayaani almaxaja wuxuu soo guuriyey isagana abulmudafar isamcaani uu ka soo guuriyey oo culummada shaaficiyada kamida qarnigii shanaad joogtay ka mid ah waxa uu sheegay juska labaad boqol afartan iyo lix alxuja fi bayaani almaxaja wuxuu caddeeyey jawharka iyo carabka inay yihiin wax diinka lagu soo daray oo aysan asxaabtii ka hadlin haddaba haddii ay sidaas tahayna in laysku mashquuliyo sugidiisa iyo anfintiisuba waa bidco sababtoo ah ilaahay rasuulkaba kama imaanin ayib oo hadalkiisa abubakar waa sii waday oo waxa uu yidhi facalimnaa anahum dahabuu khilaafa madhabi haaulaai wasalakuu gayra dariiqatihim qolada jowhar iyo carab ka hadasho waxay wuxuu yidhi waxaan ogaanay haddaba inay ku tageen madhab khilaafsan madhabkii salafka waxayna qaadeen buu yidhi wasalakuu gayra dariiqihim jidkii salafka jid aan ahayn marka meeshaan wax lagu difaaca marka maxay tahay muctaqadkii salafka la difaaca maca dalika waxaa laga buuxinayaa marka adawaad iyo wax laa yaxwihi makaan iyo jiho iyo jismi iyaa laga buuxiyey muctaqadkii salafka in la sugana ma ahayn in la anfiyana ma ahayn nacam saaqamada soo aroorina ilaahayna subxaana watacaala calaa wajhi lijmaala looga anfina nacam hahay wax kastoo nuqsaan keenayo ayaa alla laga anfinaya subxaana watacaala waxaan rabaa marka intaanan tan ka bixin shaykhulislaam ibnu taymiya wax kooban muxuu arrintaan isaga ka qabaa ilaa iyagaa yidhaha ibnu taymiya ilaahay jismi buu ku sheegaa wuxuu ku sheegaa jiho ayuu ku sheegaa wuxuu wuxuu ka sheegay shaykhulislaam mas'aladan kitaabkiisa aanay ku caddahay nacam ayib shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabka la yidhaha atisciiniya tisciiniyada kitaabka la yidhaha ashcariyada uu ku radiyey masalat lkalaam oo uu iga radiyo juska saddexaad sabxada toddoba boqol afartan iyo shan dabcada maktabat lmacaarif waxa uu leeyahay jawaab uu jawaabayo ayuu waxa uu yidhi fayuqaalu lahu alkalaamu fii wasfi illahi biljismi nafyan wa isbaatan bidcatun in ilaahay lagu tilmaamo jismi iyadoo laga anfinaayo iyo iyadoo loo sugaayo labaduba waa bidcuu yidhi lam yaqul axadun min salafi lumma qof salafkii ummaddan kamidoo yidhina ma jiro iyo wa a'immatiha ana allaha laysa bijismin kamaa lam yaquluu ina allaha jismi saysan u dhihin ilaahay waa jismi ayaynan u dhihin ilaahay jismi ma aha nacam hahay marka baabkan meeshaas in lagu xiro nacam ayib sheekhulislaam marka nuquula tadmuuriyada waa ku sheegay arrintaan oo kale meelo badan buu ku sheegay marka nuquusha inay ila dheeraataan diidayaan ayib su-aasha kale marka waxa ay tahay waxaa isweydiin mudan marka nafyiga noocaana oo tirada badan mualifka xageebuu ka keenay ayib mualifku wuxuu ka keenay laba meel labada meel uu ka keenayna waxa ay tahay ko laba masder waayo masderka koowaad isaga oo tasawuranaayo haddii la yidhaha ilaahay subxaana watacaala yad buu leeyahay alla waa sareeyaa marka la yidhaah ayuu wuxuu sawiranayaa sareynta dadka oo kale ayuu maskaxda gashanaya amaba marka la yidhaha ilaahay gacan buu leeyahay gacantii shanta falood ay ku taalla usoo baxayso oo bani aadamka markaasaa marka wuxuu bilaabaa inuu arrintaas uu suu ku ibdaali lahay marka horena shabaha awalan uma cadala taaniyan markii hore maskaxduu tashbiihi gashtay markii dambena isagii ayuu baatilkii oo maskaxda gashtay ayuu rabaa marka inuu ibdaaliyo laakiin taa marka ahlu sunnada ku laazimi mayso meeshaas horta khayaalka noocaas waa jiraa ko khayaalka labaad waxa uu yahay waxa uu ka keenay de caqaa'idka toddobada ah uu sheegayo alcaqaa'id sabca waxaan ka soo qaadanaa marka tuxfatulmuriidka nacam tuxfatulmuriidka ee bayjuuri oo alifay jawharatu tawxiidka lagu oo ku sharxaayo sabxada soddon iyo lixaad waxa uu leeyahay bal dhegeyso waxa uu yihi nacam ayib waa kan tuxfatulmuriidki nacam ayib sabxada soddon iyo lixaad waxa uu leeyahay wlmukhaalafatu limaa dukira cibaaratun can salbi ljurmiyati buu yihi ilaahay waa khilaafsan yahay xawaadista waxaa laga wadaa buu yihi cibaaratun can salbi ljurmiya ilahay in jurmi laga siibi nacam jurmi waxaa la yidhaha wixii ay sifaat ku qumaan ahay oo markaas jurmi leh nacam oo meel buuxi karo nacam hay cibaaratun can salbi ljurmiya waalcaradiya nacam carab carabna waxaa la yidhaha tilmaamaha marna yimaado marna baxo nacam ayib jurmi iyo carab ilahay waa ka nasahay ayaa laga siiba bui wlkuliyati mujeeda wax ibnu cabdilbar hadda radinaayo wlkuliyati wljuزiyati iyo lawaazimiha canhu buu yihi tacaala falaazimu ljurmiyati ataxayuz jurmi hadii la dhaho waxaa ka laazimaya inuu meel ku wareegsan yahay nacam walaazimu alcaradiya waxaa ka laazimaya alqiyaamu bilgayr ayr inuu ku qumayo isaga nacam walaazimu lkuliya alkibar laazim kuliya waxaa ka laazimaya haddii kulli la yihaa weynaana ka laazimayso walaazimu ljuziya aصiqar warkaan oo galgalin hay warkaan warkii hadda la radinaa mayhansa ma aha marka masderka uu ictimaado waa kana kitaabkuna waa kaasa tuxfat lmuriid calaa jawharati tawxiid alila hay waa caqaa'id sabcaho sharxaan ma laga been abuurin ayib labadaas masdera marka masder ayib intaan kabacdi marka waxaa kaloo marka ku daraa intaan inuu isaga laftirkiisa istanaaqubay arrintaana waa waxa bidaca laazimayo nacam oo aan faaruqaynin hadda waxa uu amsinaa waxyaabahan alla iyo rasuul aynan sheegin waa ujeedaa wax yar kadib hal sabxa kabacdi waxa uu yidhi ayib risaaladan ka akrina waladii dacaanii ila kitaabati hadihi sudur maa dahara fi hadihi lbilaadi min khawdi lmubtadicati aljahla fi sifaati illahi tacaala wاlnisbati ilayhi tacaala maa lam ya'dan bihi min fi kitaabin samaawiyin aw sunati nabawiyatin nacam misl aljihati walculuwi alxisiyi hay mujeeda marka ilaahay bay waxay ku tilmaamayaan uu yidhi wax kitaab iyo sunna aan ku soo aroorin haddii ilaahay in laga anfiyo sifo aan kitaab iyo sunno ku soo aroorin iyaga oo mufasal ah xageed ka keentay hay soo labada war isma burinin marka nafyi annaga waxaan taagannahay nafyiga iyo isbaatkuba waa inay waafaqsanaadaan kitaabka iyo sunnada nacam nafyiga iyo isbaatku waa inay dariiqada waxayga waafaqsanaadaan nacam marka aad adigu marka ilaahay aad ka anfinaysid waxyaaba tiro badan kitaab iyo sunna maa kuu sheegan waa kan culummada ay radinayaan hahe ayib taana marka tanaaqudkaas meeshaasuu marka ka jiraa waa sii socday waxa uu yihi qad kaana risaaladay ku taalla waa kana waxa uu yihi qad kaana walaa makaan ilaahay waa ahaa waa jiri jiray iyadoo makaan uusa jirin wahuwa alaana haddana wahuwa alaana hadda calaa maa kaana calayhi meeshii uu ahaa awal korkeeda ayuu yahay haddana nacam hay qabla khalqi lmakaan makaanka intuusa abuurin meeshau ahaayo haddana yahay buyi nacam laba nuqdo oo aad u daran baa meeshaan marka ayaa ku jirta oon rabaa inaan ka tacaliiqiyo jumladan wax yaray u egtahay laakiin balaayo badan bay wadataa midda koowaad waxa ay tahay awalan warkaan intee laga keenay wahuwa alaana calaa maa calayhi kaana wuxuu awal ilaahay ahaabuu haddana uu yahay qabla yani an yakhluqa alcarsha meeshau ahaabuu haddana yahay buu yihi ilaahay subxana wa tacala kelmadan waxaa laga keenay xadiis baail ah oon dawaawinta sunada aan ku sugnayn dhegaysta marka alxaafid ibn xajar alcasqalaani waxa uu leeyahay marka uu kitaabu badi lkhalqi kitaabu badi lkhalqi juska lixaad kitaabu badi lkhalqi waa juska lixaad baabu maa jaa fi qowli llahi tacaala wahuwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciiduhu hay baabkaas yani baabka waxaan u sheegaa safxa haddaan sheego dabacaadka kala duwan lakin kitaabu badi lkhalqi baabu maa jaa fi qowli llahi tacaala wahuwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayh xaafidku waxa uu yihi sharxa dhexdiisa tambiih tambiihaas waxa ku jira fiiri waqaca fii bacdi lkutub kutubta gobol waxaa ku dhacday buu yihi fii hada alxadiisi kaana allahu walaa shaya walaa shaya macahu wahuwa alana calaa maa calayhi kaana wahuwa alana calaa maa calayhi kaana ayaa ku dhacday buu yihi kutubaha gobol wahiya ziyaadatu laysat fii shayin min kutub xadiis waa ziyaado kutubta xadiidka aan ku sugnaynba yaa baraarujiyey marka arrintaas xaafidku wuxuu leeyahay nabaha calaa dalika alcalaamatu taqyudiin ibnu taymiya raximah llahu tacaala ibnu taymiya baraarujiyey nacam calaamo weeye nacam haddaad ku farxi lahayd iyo haddaad ka nixi lahaydba nacam hay ayib wahuwa musallamun fii qowlihi weliba xaafidku wuxuu warkiisa waa loo nabadgelinaya war saxa waay nacam waa kaasaa wahuwa musallamun musallamun fii qowlihi wahuwa alaana ilaa akhirihi nacam warkiisa ibnu taymiya warkiisa oo ah wahuwa alana calaa maa calayhi kaana waa hadal marka khalad ah nacam oo baatil ah nacam oo aan xadiis aan ahayn nacam intaas marka uu daciifiyey oo baatil ku baatilnimo xugmiyey ibnu taymiya waa musallam bay tahay buu nacam alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah llahu tacala horta arrintaan meesha waa ka tacliiqi lahaa nacam wax baatila marka ictimaadkoodana de meel ma jiraan nacam midda labaad waxa ay tahay oo kelmadaa yarta ay ku jirto wuxuu anfinayaa ilaahay inuu kor jiro nacam hay ilahay inuu carshiga ka sara maray ayuu diida nacam lianna haddii uu yidhi wahuwa alana calaa maa kaana calayhi ilaahay subxaanahu watacaala waa jiray iyadoo makaana uusa jirin haddana ilaahay waxa uu yahay meesha haddana ilaahay subxaana watacaala wuxuu yahay meeshii uu awal ahaa buu yidhi nacam maxaa marka meeshaas marka uu ku anfiyey weliba waa nas hadalkiisan waxba ka istimbaadi maayo waxay nas ku tahay oo ay waxay nas ku tahay in ilaahay subxaanahu watacaala carshiga markau abuuray kabacdi inuusan ilaahay ka sara marin ayuu cadayna nacam hay taasna waxay aad uga hor imaanaysaa qawluhu tacaala ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi nacam hay ilaahay subxaana watacaala waa kan abuuray rabbigiin waa allah allahaasuu abuuray dhul iyo cir bau abuuray alle lix maalmooduu ku abuuray uma markaa dabadeed istawa cala alcarshi annagu marka waxaan rumaynaynaa markuu ilaahay carshiga abuuray kadib inuu carshiga ka sara maray waa fadhiyaan melihi markii intii ka horreysayna nalooma sheegin waa kuwaa ka gaabsanayna arrintaas nacam hay waxaa nalagu addoonsaday waxa dafatayil musxaf ku jiro iyo wixii uu nabiga noo sheegay annaka nalagu addoonsaday dafatayil musxafna waxaa noogu taal ilaahay markuu carshiga ka sara maray inuu markuu carshiga abuuray samada u abuuray oo carshigii alla marka markuu samada abuuray inuu carshiga ka sara maray nacam taas annaga alla uu noo sheegay hadda haddii la yidhaha marka ilaahay sidii markii hore u yahay hadda soo aayaddaa la deenin maayo marka nacam waa tanaas waa waa yani mucaarada sariixa oo qur-aanka la mucaaradayo hay marka ogaada masaa-ishan marka laga hadlaayo masaa'il fudud ma aha nacam qur-aan la radinayo waxaan ka hadlayna nacam hay ayib ayadaha saa kusoo aroorayna aaday u tira badan yihin nacam marka wahuwa alaana calaa maa calayhi kaana meesha awal uu ka koreeyo hadda ka koreeya inaad tiraa qabla samaawaat iyo dhul intuus abuurin meesha uu ka koreeyo hadda ka koreeya de meel laga keena layska raba nacam ilaa caqiida laga hadlaayey nacam hay isagaa yidhi ilaahay bay waxay u nisbeeyaan wax aan kitaab samaawiya iyo iyo sunna aysan kusoo degin aaw adiga hadda wahuwa alaana maa calayhi kaana ma kitaaba kusoo degin nacam mase waxaa kusoo degay sunna nacam hay marka ninka dadka waxaan loo sheegaan waxaan dhihi lahaa ujeedada anu aan kelmadan u qabanayo sida ilaahay subxaana watacaalana aan ku markhaati gashanayo waxa ay tahay war ninkii arrimahan ku dagmay ama ninkii xaq rabow xaqa siiri qof bani aadam oo caqliga baa tahay ilaahay subxaana watacaala tawfiiq hadduu kula doono insha allahu tacala waxbaad fahmi haddii laakiin aan tawfiiq lagula doonin taa anuu ma ogi mana ka hadli kara macan hay ma dhahayo boos buu ilaahay u baahan yahay carshiga ma u baahan yahay uma baahna ka hadli maayo midaas macan ilaahay subxana watacala xog uga baahna nacam laakiin isagaa sheegtay inuu carshiga ka kor maray adigu waxaad u diidan tahay facaalun limaa yuriid nacam ilaahay soo wuxuu rabo ma samayn karno in allaha laganiyun cala alcaalamiin hadduu yihaah facaalun limaa yuriid aan leenahay nacam wuxuu rabo ilaahay sameeyaa ayuu ayuu samayn badan yahay wuxuuna marka rabooday ilaahay subxaana watacaala markuu carshiga abuuray kadib ilaahay wuxuu doonay inuu carshigiisa ka sara maro markuu samada abuuray kadib inuu carshiga ka sara maro ayuu doonay sidaasaana ilaahay subxaana watacaala oo uga sara maray ayb ayb sabxada labaad haddana waa sii waday waxa uu yidhi asagoo sheegaya sababtii marka ku xambaartay hadal dheer ayuu waday marka hadalka aan ka rabo waxa ay tahay ta'wiil waxa uu yihi meeshaan ayb wlmanci min atawiili adalay kusoo cadfaneyd aan kor ka bilaababa wladii dacaanii ila kitaabati hadihi suquur ma dahara fi hadihi lbilaad min khawdi lmubtadicati ljahla fi sifaat illahi tacala wnisbati ilayhi tacala ma lam ya'dan bihi fi kitaabin samaawiyin aw sunati nabawiyatin hay mila ljihati wlculuwi lxisiyi ayb wlmanci min atawiili naam wlmanci min atawiili ida kana laa yatamaashaa maca muctaqadaatihim lfaasida tawiilka oo dariiqadooda waxay tahay u yidhi mubtadicada hadda soo baxday oo beledkan joogta u yidhi tawiilka inay diidaan haddii muctaqadaadkooda xunxun uusan la soco karin wa fatxi baabihi albaabka tawiilka in la furo idaa kaana yuwaafiqu mashaaribahum lkadira mashaaribtooda meelaha ay wax ka cabaani calowsan haddii haddii uu waafaqaayana inay tawiilka ay qaataan fahum yuxiluunahu caaman wa yuxarimuunahu caaman ayb tan marka marna tawiilka waa qaataan marna waa diidaan yiri ayb masaladan iyadaa marka radigeeda wej badanaan marka ka gela insha allahu tacaala ayb waxa ay tahay midda ugu horeyso tawiilka ayb midda ugu horeysa waxa ay tahay tawiilka sidiisaba mabxad gaar oo isagan u caqiday anna mabxadkaasaan insha allahu tacaala aan uga hadlaa laakiin hadda waxaan sheegaya waxa ay tahay tawiilku waxa uu leeyahay saxiix iyo faasid nacam shaykhulislaam ibnu taymiya waxaan ujeedaa arisaala almadaniya waa uga hadlaa xaqiiqadii majaazka daabit tawiil risaaladiisa waa uga hadlaa munaaqashadii alcaqiiqat lwaasidiya uu ka yeeshay waa uga hadlay alimaam ibn lqayim asawaaciq lmursala waa uga hadlay tawiilku saxiix iyo faasid uu leeyahy nacam kan aan diidannaha waa midka faasidka ah midka faasidka ah ee nusuusta ula laabanayo tacdiilka midka ula laabanayo kaas weeyaan nacam hahay midka aan diidannaha waa kaas kan ay salafka ay sugnaato inay ku ijmaaceenna laa yakuunu ilaa xaqa xaq maahane wax kale maba ahaanayo nacam kaasi midkaa marka salafku ay ku ijmaaceen laa yakuunu ilaa xaqan midka kale oo aan salafku aynan ku ijmaacinna kaa isagaa marka oo aynan aadinba midkaas isagaa waa baatil kaas ayaana marka anaga baa albaabkiisa aan xirnaa isagase waxaan ku laazimina marka arrin alimaam ibnulqayimna sawaaciqulmursala uu ku baraarujiyey waxaa marka hadalkiisu uu yahay haddii salafka gabal ay dhacday inay wax taawiiliyaan maxaa loo diidaa khalafka loogu diido inay iyaguna dadowga ay ritaan taa marka waxaan leeyahay waxay tahay waxaan ogsoonnahay ashcariyadu baabul asmaa sifaat waa taawiiliyaan baatiniyaduna waxay taawiiliyaan aakhiro nusuusta aakhiro aakhiro ma jirtay leeyihiin nusuustan aakhiro kusoo aroortay waa iska waxaan macnaha lahayn oo waxyaabo kalaa lagu fasiraya ayay leeyihiin aakhiro jannada naarta miisaanka siraadka wax dhan waa taawiiliyaan baatiniyada oo waxay leeyihin waxaan dadkaa lagu sasabaa oo haddii aan dadka la dhihin warnaagaa jirta iska jira ma samaynayaan cibaadadii hadda haddii aad adiga laftirkaa waxaa lagugu laaziminaya marka haddaad tawiil baabkiis furtay tawiilka baatiniyadana ogolow marka tawiilka baatiniyadana inaad ogolaataan kugu laazimina lanna waxaad rabtaa in tawiilka baabkiisa o dhan la furo kii baatiniyadana fur marka hay bal ee weliba mid midka baatiniyada kufaartii maka joogtay aakhiro waa ogtihiin qur-aanka inay bacsiga inkiri jireen nacam kufaaru maka nacam laakiin inta ay ku inkireen nebiga tilmaamaha ilaahay ma badna nacam waxa aad u yaray noqonaya waxaa ka badan bacsiga ay inkiri jireen maca daalika iyagoo sidaasa aakhirada in la tawiiliya haddaad diiday oo tawiilulbaatiniya aadan waafaqsanayn kan tawiil asmaa wasifaat oo ka waadixsan waa inaad ogolaatay in aan la tawiilinin marka wixii aynan salafku aysan tawiilinin ayb marka taana marka iyadu waxa ay tahay tawiil maxaa la dhahaa iyo wixii uu salafka ka sheegay ma ka sugnaadeen mase kama sugnaanin mabxaska kalan u dhigana nacam sababtoo asagu halkan ugama uunan hadlin sida iyada nacam ayb ayb haddaba marka salafka marka waxaan rabaa iyadan inaan baraarujiyo asalaf saalix nusuusta sifaatka ma fasiri jireen mase ma fasiri jirin hay asalaf saalix nusuusta sifaatka way fasiri jireen nacam macno ahaan waa fasiri jireen kayfiyada iyo qaabka ay sifadu tahayna ilaahay bay u dayi jireen subxaanahu watacaala arrintaas iyadana alimaamu tirmidi raximah llahu tacaala wuxuu ku caddeeyey kitaabkiisa la yidhaahdo jaamica ama asunan sunan tirmidiga ayuu ku caddeeyey xadiidka raqamkiisu lix boqol lixdan iyo ko uu yahay ilaa lix boqol iyo lix boqol lixdan iyo labo nacam marka baabu fadli sadaqa nacam baabu fadli sadaqa waa kan tirmidiga ayb waa kaas waa tuxfatu laxwadiga sunan tirmidiga sharax marka ka akrin maayo ayb wuxuu yihi waqad qaala gayru waaxidin yani waxaan uu leeyahay waa ta'wiilkan tafsiirkii sifaatka inuu ta'wiil uu yidhaahdo marka ama hala dhaafo oo ta'wiilka baabkiisa hala furo oo aan nin walba aan lagu sii daayo ha shabkaxsado amaba de sida salafka asaga oo u ictiqaadsan yahay hala yiraa waa sida aliflaamiim oo kale oo waxaan macnahoodaba wax la yaqaan ma aha bal taa inaynan jirin feeriya wuxuu yihi alimaamu tirmidi waqad qaala gayru waaxidin min ahli lcilmi fi hada alxadiisi wama yushbihuhu wama yushbihu hada min alriwaayaati min asifaati wanuzuuli rabbi tabaaraka watacaala kula laylat ila samaai dunya qaluu qad tathbutu alriwaayaatu fi hada wayu'manu biha walaa yutawahamu lamala awaali maayo walaa yutawahamu lamala awaali maayo walaa yuqaalu kayfa sidee lama dhahayo hakada ruwiya malik wasufyaan wacabdillahi bn mubaarak anahum qaluu fi hadihi alaxaadiis amiruuha bilaa kayfin mara kayfiya la-aan wahakada qowlu ahli lcilmi min ahli sunnati waljamaca waama aljahmiyatu faankarat hadihi riwaayaat jahmiyadu riwaayaatkan o dhan way inkireen waqaaluu waxay dhaheen hada tashbiihun kani waa tashbiih waqad dakara allahu fi gayri mawdicin min kitaabihi alyada wasamca walbasara fata'awalat iljahmiyatu hadihi alaayat fafasiruuha jahmiyadii way fasireen calaa gayri maa fasara ahlulcilmi sida ahlucilmiga ay ku fasireen si aan ahayn bay u fasireen muujeeda marka ahlucilmigu inay fasireen sooma cadda marka nacam hay jahmiyadii way fasireen si aynan u fasirin ahlucilmiga nacam tafsiir marka wou jiraa ayb nacam aliflaamiin oo kale ma aha bimanzilati aliflaamiin ma aha tan kale ilaahay waxa uu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan nacam aayaat sifaat qur-aanka saddex marka loo qaybiya qaybay noqon karaan marka waxaa ka dhalanaa qowlkooda inaan lagu tadaburi karinba marka aayaat sifaat nacam ayb wa qaaluu waxay dhaheen marka in allaha lam yakhluq aadama biyadihi ilahay aadan gacantiisa kuma abuurin wa qaaluu ina macna lyadi haahuna alquwa yadda macnaheedu waa quwa waa ku taallaa kitaabka nacam weliba wasamaa banaynaaha biaydin ay biquwatin uu yidhi nacam ta'wiilkaas waa u imaan doonaa haddii marka biaydin ay tahay jamciyad iyo haddii kale nacam laakiin kada dhigba sida isaga rab nacam yaddii ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ka cad asagu inuu ku ta'wiilinayo quwa waa kan marka madhabka jaamiyada inay tahay nacam imaamu tirmidi baa sugaay waa kaas waqaaluu waxay dhaheen in allaha lam yakhluq aadama biyadihi waqaaluu ina macna lyadi haahuna alquwa ayay dhaheen waqaala isxaaq bnu ibraahim wa isxaaq bnu ibraahim alxandali wa isxaaq bnu raahuya inamaa yakunu tashbiihu tashbiih goormu imaadaana inamaa yakunu tashbiihu wuxuu ahaanaya tashbiiha idaa qaala hadduu dhaho yadun ka yadin gacan gacan lamida ow mithlu yadin ow samcun ka samcin ow mithlu samcin فإذا قال الضوء لكن فإذا قال الضوء سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه كم أي تشبيه منه وأما إذا قال الضوء كما قال الله تعالى سن إلهي يري يد بس الله خير والإطلاق أولي يد إلهي عم إليه إليه بس إذا قال يد الضوء وسمع وبصر أوله ولا يقول كيف كعنت إلهي سلا بيؤتى الآن أو صده ولا يقول مثل سمع ولا كسمع أو صده فهذا لا يكون تشبيها arrintan iyada tashbiih ma aha marka imaam axmed warkii uu dhihi jiraa meesha ka caddaanayo oo ahaa uga tegi mayna tilmaamaha ilaahay inaan sugno lishanaacati lmushaniciin kuwa dadka ku ceedaynaayo oo dhahaayo ilaahay bay gacan u sugeen ilaahay bay saas dhaheen shanaacadooda uga tegi mayna tilmaamaha ilahi subxana watacaala saasaa imaam axmed ibn xambal uu yidhi nacam fahada laa yakunu tashbiihan wahuwa kama qaala allahu tacala fi kitaabihi laysa kamidlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir waa saas oo kale nacam marka sifada oo la idlaaqo macnaheedu ma aha marka in uu markaa tashbiih ma aha macnaheedu tan saddexaad waxa ay tahay almancu min ata'wiil marka uu leeyahay laa yatamaashaa maca muctaqadaatihim iyana de taas waan ka soo hadlay nacam oo hadda ishaara caabiran ku maraya nacam hahay a'imadaas marka isaga uu ka dhigaayo inay marka madhabkii salafka ay khilaafeenna sida shaykul islaam iyo ibnu lqayim iyana ta'wiilka iyaga laftirkoodaa saxiixi faas u kala saarayo lidalika taa darteed u fiirto munaaqashadii ibnu taymiye ee ku saabsanayd ku saabsanayd alcaqiidat alwaasitiya uu ku munaadaroonayay waxa uu yidhi waxa aan isticmaalay buu yidhi min gayri taxriifin walaa tacqiil wa min gayri takyiifin walaa tamsiil min gayri taxriifin baan dhahay min gayri ta'wiilin ma isticmaalin buu yidhi sababtoo ah ta'wiilku macaani badan buu leeyahy waa iska dhaafay buu yidhi hay ayib diqada ku jirta marka fiiri ayib marka tan marka meeshaa marka ta'wiilka ayaan gelaynaa insha ayaan ayaan u hadli doonaa insha allahu tacaala ayib midda kale isaga laftirkiisa wuxuu caddaynaa meelo kasta risaalada kamid ah ashcariyaduna ay caddaynayaan laba dariiqaa jirta dariiqatu salaf iyo dariiqatu lkhalaf dariiqada salafka ma waxay dhaheen waa dariiqatu ta'wiil ayaga ma dhahaan sidaas laguma hayo kutubtooda marka iyagaa istanaaqudaya fiiri macana marna salafka waa mu'awilay leeyihiin marna waxay leeyihiin dariiqatu ta'wiil waa dariiqatu lkhalaf ama dariiqatu salaf tafwiid waayay leeyihiin macana waa iyaga sida ay leeyihiin baan hadda ka hadlaya de marna inaad tiraa dariiqadooda waa tafwiid marna waa ta'wiil ta'wiil iyo tafwiid isma laha hay taana marka waa tanaaqud kale way ku laazimayo iyaga ayib ayib kadib marka waxa uu sheegay waxa uu yidhi faaxbabtu an adkura nuqdadan marka waa muhiim iyadaan marka gabagabay doono uma qaala waxa uu yidhi waxa uu yidhi faaxbabtu waa safxada labaad faaxbabtu waxaan jeclay si an adkura caqiidata ahli sunnati waljamaaca min alashaacirati walmaturidiya waxaan jeclaystay uu yidhi in aan sheego caqiidada ahlusunnati waljamaaca ee min alashaacirati walmaturidiyati ah waa ku bayaaniyey marka waxa uu yidhi ashcariyada iyo marka maturidiyada caqiidadooda ayagu maxay ahayd marka hal caqiidat alashcariya muwaafaqeen isma waafaqeen waxaan leeyahay marka midaas aan ka leeyahay ashcariyada laysuu min ahli sunnati ahlusunnati waljamaca ka mid ma aha ayb waxaan arrintaa daliil oo burhaankeedu uu yahay kutubta waxa ku sugan kutubtaas aan saridid doonno marka laakiin waxaan ka hormarinaa muqadamo muqadamadaas waxay tahay ashcariyadu abulxasan ilashcari bay ku abtirsanayaan waxayna uga abtirsadaan marxaladiisii dhexe waxay uga abtirsadaan waxay uga abtirsadaan marxaladiisii dhexe ee uu soo maray marxaladaas oo sifaatka ilaahi subxaanahu watacaala oo ka sugi jiray oo keliya toddobada sifo ee la yidhaha sifaat ilmacaani nacam toddobadaas bis ayuu ka sugi jiray marxaladaas dhexe arrintaas inuu sidaas soo marayna waxaa caddaynayo murtada zaliidi ayaa caddaynaya hay wuxuu ku caddaynaya kitaabkiisa la yidhaha isxaaqu saadat almuttaqiin bisharxi asraari xiyaaculumudiin juska labaad sabxada saddexaad waxa uu leeyahay war war dheer buu soo waday qaala ibnu kasiir buu yidhi dakaruu lishaykh abilxasan alashcari abulxasan alashcari waxay u sheegeen alaatat axwaalin saddex xaaladood inuu soo maray awaluhaa midda ugu horeysa xaalulctidaali waaye waa muctazilanimadii waktiga uu ahaa allatii rajaca canhaa uu ka laabtay lama xaalata shaki la-aan waalxaalu thaani xaalada labaadna isbaatu sifaati alcaqliyati sabca toddobada sifo ee sifaatu sabca la yidhaah ayuu sugi jiray wahiya alxayaatu walcilmu walqudratu waliraadatu walsamcu walbasar walkalaam ayb wata'wiilu lkhabariya sifaatka khabarigaani inuu ta'wiili jiray kalwajhi walyadayn walqadam wasaaq wanaxwi dalik xaalu thalith xaalada saddexaadna isbaatu dalika kullihi intaas o dhan waa sugi jiray min gayri takyiifin walaa tashbiih jaryan cala linwaani salaf ayuu yidhi wahiya dariiqatuhu fi limaanati nacam kitaabka imaana la yidhaha dariiqadiisana saas ayay tahay nacam saa darteed nin kastoo abulxasan hadda ammaanay wuxuu ku ammaanay dariiqadiisii dambe nacam oo hadda fiiri tabyiinu kadiri lmuftari ibnu casaakir ibaanaduu ku ammaana wuxuu ku difaaca waaba ibaanada nacam hahay ninkii difaacayna ibaanaduu ku difaacay nacam ayib hadday marka sidaas tahay intaas aada garatay marxaladaasina marka ay marxaladiisii dhexe marka kuwii raacay oo isaga ku dayday ayaa ashcariya la yidhaha kuwaasaan ujeeda adeertaa ayib midda kale waxa ay tahay ashcariyada sidoo kale de markii dambe waa la yaqaana waxaa imaam u noqday alfakru raazi fakru raazi baa imaam u noqday fakru raazina waa ninka qaanuunkoodaba dejiyey waay qaanuunka la yidhaha alqaanuun lkulli ninkuu dejiyey oo usuusha shaacirada dejiyey hadalkiisa marka waxbaan ka sheega marka ninkaan isaga nacam si loo ogaado shaaciradu inaysa ahlu sunna ahayn nacam qaanuunkooda bal caamka wuxuu ku taagan yahay waa maxay wuxuu ku taagan yahay marka waxa ay tahay awalan ma akhaduhum fi lasmaa'i wasifaat asmaada ilaahay iyo tilmaamaha ilaahay meesha ay ka qaataan haalibuhu lcaqli waay badankiisa waa caqli ee naqli ma aha nacam arrintaana waxaa u daliila arraazi waxa uu yihi kitaabkiisa asaasu taqdiiska ayib asaasu taqdiiska waxa uu leeyahay alfaslu athani wathalaathuun fasalka soddon iyo labaad waxa uu yihi hadalkaas si fiican u dhegeysta nacam hay في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية براهين عقلية هذه كهرت ماذا نقلية براهين عقلية هذه كهرت ماذا نقلية نقلية حجة القرآن في السنة هذه كهرت ماذا فكيف يكون الحال فيها أرمت أن حال دي مسلمين نقول يقول طيب اعلم أقول أن الدلائل القطعية العقلية دلائل قطعية عقلية إذا dalaisha qadciga ah ee caqliga ah idaa qaamat calaa hubuuti shayin haddii ay ku istaagto shay sugidiisa um caqligi baa wax sugay uma wajadnaa waxaan helnay adilata naqliya adila naqli a baan helnay yushciru aahiruhaa daahirkeeda oo tusaayo bikhilaafi dalika caqliga waxa ka hor imaanayo fahunaaka meeshaas laa yaklu lxaalu min axadi umuurin arbaca afar arrin wax ka dhexeeya malihi afar ixtimaal buu qadaray ixtimaalka koowaad ima an yusadaqa muqtada alcaqli wanaqli in la rumaysto caqliga iyo naqliguba waxa ay keeneen caqligiina waa runtaa la yihaa naqligiina waa runtaa la yihaa haddii sidaa la dhaho failzamo waxaa ka laazima ka dhalanayo tasdiiqu naqiidayn nacam laba iska soo horjeedo la rumaysto wahuwa maxaalu kaasna waa mustaxiil wey taas meeshaas ku bixi labadaba lama qaadan karo caqli iyo naqli baa la iska horyihiin labo wa ima an yubdala in labadaba la ibdaaliyo la yihaa caqligana ma saxna naqligana ma saxna faylzama meesha waxaa ka laazimayso takdiibu naqiidayni laba iska soo horjeeda in la buriyo wahuwa maxaalu kaana waa mustaxiil saddex ixtimaalka saddexaad wa ima an yusadaqa adawaahiru alnaqliya qur-aanka iyo sunnada in la rumeeyo wa yukadab adawaahiru alcaqliya caqligiina la beeniyo wadalika baatilun wey kaas waa baatil wey liannahu laa yumkinuna an nacrifa sixata adawaahir alnaqliya maxaa yeelay wuxuu yihi suurtagal nooma aha naqliga qur-aanka iyo sunnada daahirkooda inuu ansaxo ilaa idaa carafnaa ilaa inaan garanno maahane bidalaail alcaqliyati oon caqligeena ku garanno isbaata saanici isbaata isbaata sana isbaata saanici wa sifaatihi nacam alla iyo tilmaamihiisa inaan garanno wa kayfiyati dalaalati almucjizati mucjizada say xutusaysa iyo calaa sidqi rasuuli rasuulka inuu run sheegaayo iyo caqligii baan ku garanaa buu yidhi wa duhuuri almucjizaat mucjizaadka soo daahirideeda calaa muxamadin ay ka soo daahirtay caqligaan ku garanaa buu yidhi walow jawaznaa marka haddaan banayno bilqadxi haddaan banayno in caqliga la duro fi dalaa'il caqliga in la duro haddaan banayno saara alcaqlu caqligu wuxuu noqonayaa mutahaman caqligii baan la tuhmaysanaa marka caqliga naqligii baa iska horimi diintu inay sax tahay caqligii baan ku garanno markii hore haddaan niraa markaas qur-aankii iyo sunnadiiba dhinaca iyo caqligiiba iska hor yimid aan qaadano qur-aanka iyo sunnada caqligiina aan ka tagno waxaa ka dhalanaysa wi caqligii lagu gartay markii hore in la tuhmaysto nacam hay saara alcaqlu mutahaman buu yihi gayra maqbuuli lqawli oo noqonamida warkiisa la yeeli walow kaana kadalika haddii xaalad ay sidaa noqotana lakharaja an yakuna maqbuula alqawl waxaa meesha ka baxaya caqliga in war laga yeelo fi hadihi lusul usuulihi aan soo sheegno o dhan waidaa lam yaqbut hadihi lusul mucjizaadkii iyo qur-aankii caqliga lagu gartay haddii aynan sugnaanin kharajat dalaail naqliya dalaaladii naqliga ayd meesha waa ka baxaysaa can qowl litaxiixi naqli si naqliga loo taxiixiyo yufdii wuxuu keenaya ila alqadxi fi lcaqli caqliga in la duro iyo wanaqli macan caqli iyo naqliga labadaba laysla duro wainahu baatilu taas waa baatil marka walamaa badalat alaqsaamu saddexdaas qaybood hadday baatil noqotay lam yabqa ma har inuu yihi marka ilaa an yuqdaca in la gooyo mahane bimuqtada dalaail alcaqliya caqliga waxa dalaaishii caqliga ahayd in la sugo ma ahan wax kale ma harin alqaadica biana hadihi dalaa'il alnaqliya ima an yuqaala haddaadii marka saddexdii hore ay qalad noqotay waxaa meesha saaasan caqliga uga hormariya bis marka haddii saa ay dhacdana see marka naqligii la yeelaa usheegtay maqaalada waa ta'wiilka iyo waxaan ninkaan barnaamijkooda oo dhan meeshaan ku tartamaa si fiican u sheegtaba ima an yuqaala in waxa waa yidhi marka inahaa gayru saxiixatin naski horta in la yidhaha xukma jiraan nimaqaysa laga dhoweyd marka naag warteed waxba lagu fali maayo hay meeshaana marka socotaan hay naqligii baa horan isaga taagaan ima an yuqaala in la dhaho inahaa gayru saxiixatin naqligaan saxiix maaha in la dhaho aw yuqaala ama in la dhaho inahaa saxiixatu naqli saxiixa waayo hadday aayad qur-aan tahay daciif waayo lama dhihi karin inahaa saxiixatun ila ana almuraada minha gayru zawahir ila ana almuraada minha gayru zawahiriha laakiin ujeedada laga leeyahay ayaa daahirkeedaan ma ahanaa la dhahaa nafsidaa laga leexinaa daahirkiisa nacan ufirsiyaa looga leexiyey caqliga dartiisaa looga leexiyey markaan hahay ha u malaynin marka hadow marka ta'wiilka aan sharci doono waxaad arki doontaa mutaakhiriinta ta'wiil waxay ku fasireen in nafka daahirkiisa inta laga leexiyo looga leexiyo nafki daahirkiisa inta laga leexiyo weliba looga leexiyo bidaliil daliilka ayaga marka ay wataan ay ku leexinaan caqli ilaa ana almuraada minha غayru dawaahiriha uma in jawadna ta'wiila haddaan ta'wiil banayno oo dhahno nusuusteeda hala ta'wiiliyo ha lagu cayaaro macniheedu waa lagu cayaareen uma in jawadna ta'wiila ishtagalnaa calaa sabiili tabarucin waa iska anaa unbaa iska tabaruc ahaan iyo tadawu ahaan u shaqaynaynaahay bidikri tilka ta'wiilan cala tafsiil wain lam yajuz ta'wiil haddii la dhahdo ta'wiilka ma banaanana awadna alcilma biha ila allah waxaan lama yaqaanaan leenahay wax la garanaana ma aha ayaan leenahay wararkaan muslim war la fahmi kara miya mise maaha hay in caqli naf- naqli laga hormarina war meeshaan marka war aan la fahmi karin oo isku cajiiman shay mayna hay ayib waxa uu yidhi marka fawwadna alcilma biha ila allahi tacaala fahada marka waa kan aakhirki fahadaa kan huwa alqanuun alkuliyu waa qaanuunka kulligaa uu yidhi almarjuuc ilayhi ee loo laabto fi jamci mutashabihaat mutashabihaadka marka la jamcina isagaa loo laabtan wabillahi tawfiiq marka intaan uu soo sheegay warka asaasu taqdiiska fiiri shaykhu lislaam ibnu taymiyana laba kitaaba waa ku naqdiyey marka warkan kitaab weyn oo la yidhaha marka daru tacaarud alcaqli walnaqli iyo midkan kale isagana marka talbiis aljahmiy uu ka adeegsan hay oo asaasu taqdiiska iyo waxaa lamidka ku rajina ayib marka qaanuunka marka caqli naqli laga hormariyo waa kana ashaaciro waa ku laazimiyeyna marka hay hadday ayagu dhihi lahaayeen fakru raazin ma aha ashcari lama tirsado annaga ashcari hay imaamka loo yaqaan waa asaga waqtiyadii dambe ee maxay ayaa ujeedaa fakru raazi iyo imaam alxaramayn iyo abulcalin buweyn iyo raggaas marka iyo fakru raazi iyo aamudi iyo nimankaasa marka rag u ah nacam ayib waayo bayduuri laftirkiisa fiiri in caqli nimankaan sunna marka xaggay taala marka waa kan sunna taanaada loogu dhuntee ahlu sunnati waljamaaca marka حديث عن السنة والجماعة هي السنة اللي عضل اللي ظهر مرينا من الدنيا كمان عضل اللي السنة اللي ظهر مرينا طيب بيجوري على تحفة المريد تتبحر قدرات يكون مركو شرح وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر وحوي طيب كتابة الأخرين سبعة صبرات يكون وهكذا هؤلاء مسألة القضاء والقدر وكهبلة وحولي لمركز إنما عولوا على الدليل السمعي دليل سمعي سمعي وقرأت السنة دليل سمعي أي أجل سألين هنا ماشي عن باب القضاء والقدر لأنه محايل أسهل للعامة عامة أسهل سهلين دليلك النقلي إنه سهلان بعامل سهلان وإلا هذه كلا فقد علمت ما بالسعود يا مما مر وفي صومر أن القضاء والقدر قضاء يقدرك يرجعان للصفات بعض الأصوات والصفات يؤصل الله غناية ألا في باب أول فيها على الدليل العقلي الأصوات والصفات أو أي آلين أو أي مرة أبوه إنشان أبوه الأحلام دليلك عقلك أي أول أبوه الأحلام أو أي آلين أي سبيل الثاني بعض أسماء الصفات أول بعقل الدليل وما يقدر أي صلاح يقدر سجلة لكن ليش القرار إبا نمت هي عامل وطوع نفسها بس الدليل تنقل يروح الله مش هيعرف يعني هاي والله وقت شيخ الإسلام من كل سر حنوية إمالات وكلنا ويرى هذه أنبياء دي أي سوحل عدين كوان الأفراق المعتزلة الأفراق اليونان أي أي حدين ومضى حرمها على إن الرسول ولا صلى هاي لأن محل الرسول في حدث وقبلها مهمة دي سنحية تانية حضر دك واحد معقد إن فهم كريم بقى وكيلا طيب نعم تعرفين ما تماشى أطلاقا هاي عشان تفضلوا بقى وشيء يعني مرسى فقوه حيوان إيكي أنه ayib ashcariyada sidoo kale masaa'il badan ay ahlusunnada ku khilaafeen waxaa ka mid a mas'alada ah awal waajibin cala cala almukallaf mukallafka waajibka ugu horeeya laga raba waa maxay waxaa laga rabaa bay yidhaahdeen waxaa laga rabaa in imaankiisa uunan ku ansaxaynin annadaru walictibaaru washaku caalamka qare iyo midka hoose inuu fiirfiiriyo oo markaa ay u soo baxdo inuu ilaah jiro kadib haddana caqliga uu ka shaqaysiyo rasuul u soo baxo saa ka bacdi qur-aanka oo fiiriyo markaas waa inuu jaranjaradaas soo maro haddausan nadar iyo ictibaar soo marin ma banaa islaamkiisa ma ansaxayo dhahay macna ahay intay ku taalee la sirkeeda macna haddaan gaaro waa baraaruji doona meelaha galan macna insha allahu tacaala inay caamada takfiiriyaan oo yidhahdaan caamigu iimaankiisa ma ansaxayo leanna waa muqallidiyo leeyihin macna ahay marka muqallid caqiidadan iimaankiisa ansixi maayo macna ayib taas marka waa midaas mas'aladaas annadar walictibaarna ibnu xajar safaxaad uu kasoo guuriyey fatxulbaariga asagoo kasoo naqliyey muslimka alimaam alqurdubi uu leeyahay markuu sharxayo xadiidka ah abqadu rijaali ila allahi alaladu lkhasin markuu sharxayo meesha ayuu mas'aladan si fiican oo marka u weeraray aduu mudafari samcaanina aad uga hadlay marka maqligu aad ila dheeraana ayib intaas marka haddaan intaas uga gaabiyo ayib nacam meelo kalena waa uga hadlay hadda saa marka saa ugu sii dheeraan maayo masaaisha haddaba marka hadda waxaa yimid marka dowr culama waxay ka dheheen culamada ashaacirada ma ahlusunna u yaqaaneen mase waxay u yaqaaneen ashaaciradu ahlusunna loona aqoonin awalan qawaamu sunna abulqaasim ataymi alxujja fi bayaani almaxaja oo culamada shaaficiyada kamid a ahlusunnada waa ka bixiyey ashcariyada meelo fara badan ayuu uga bixiyey nacam culumiga markau taablayo kitaabkiisa alxuja fi bayaani alxaja uu uga bixiyey waa kala saaray hahay juska labaad boqol toban iyo labo waa kaas alxuja fi bayaani alxaja wa sharxi caqiidati ahli sunna layidhaha kitaabkaas waxaa iskale alimaam alxaafid qawamu sunna abin qaasim ismaaciil ibn mohamed ibn sabr atamiyi ataymi alasbahani shan boqol soddon iyo shantii u dhintay waa culumadii waxa waaye shaaficiyada kitaaba manaaqibkiisa lala alifay abu muusa almadini uu ka alifay marka waa nin imaam weyn oo aan marka macruuf ahay juska waraad marka sabxada boqol labaiyo toban ayaan soo bixinayna wuxuu leeyahay قال بعض العلماء قال بعض علماء أهل السنة إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وقالت المعتزلة هو بذاته في كل مكان وقالت الأشعرية الاستواء عائد إلى العرش استووا العرش هو العرش لا استووا إليه طيب قال وحمد ولو كان كما قالوا لكانت القراءة وحين قلت دفع العرش هاي ثم استوى العرش على بيل هاي فلما كانت بخفض العرش دل على انه عائد الى الله تعالى وقال بعضهم يا الله وراولي اشعريه قبل وحيد استوى بمعنى استولاء استوى بمعنى استولاء قال الشاعر وحول استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق والاستيلاء لا يوصف استيلاء لما كلمه الا من قدر على الشيء بعد العجز عن فيه وحاولوا كلمه الاستيلاء من في شيء اوله مركو اول كعاجز نهايه بعد مثلا حل هذا مثلا بظركم استولى على دولة فلان دولة بلاي دولة بلاي موت فقط markii hore kabaysa haysanin cajzi baa ku jira markii hore maxay tahay marka ilaahay carshiga u haalib noqday weliba de malaayiin qof u sheegayo waxaas waa kan wallahu tacaala lam yazal qaadiran cala alashyaai mustawliyan calayha alaa tara annahu laa yuusafu bishr bilistilaa'i cala alciraaq ila wahuwa caajizun canhu qabla dalika bishr marka lalee ciraaq u qabsanay markii hore caajizu ka ahay ma haysa jirin awel saa darteeda loogu tilmaamay asaga waa kana marka hadhow marka waxaa lagaala dowlada shaaficiyadu waa shaaciran inta culamo oo caqiidada ahlu sunnada wax ka alifta ashcariyada waa tardi doona haddii alla insha allahu tacaala kaas marka meeshaas waa kaas wuu ka soocay ahlu sunnada qawaamu sunna shaykhu shaaficiyati fi lyaman yaxya bnu abilkhayr alcumraani shaykhu shaaficiyati fi lyaman yaxya bnu abilkhayr alcumraani waa kan kitaabkiisa sayna الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار يحيى بن ابي الخير العمراني صاحب كتاب البيان وانت يمكن في كتاب كلها البيان البيان مكمدها الفقه الشافعي نعم وكمدها الامام النووي رحمه الله تعالى مجموعه اخر شرح المهذبك آد وبصر نقليها مركا امام كان سير الائمه الشافعيه وكمدها واوي waxa u dhintaa sana shan boqol konton iyo sideed ayib wuxuu leeyahay yaxya bin abilkhayr alcumrani juska labaad safxada shan boqol konton iyo afar shan boqol konton iyo afar wuxuu yihi masalة الqur'an ka hadla bal shacriyadu waxay soo sheegaysay إida تqرر ma ذakrna أن الqur'an غayru مakhluuqin haddii uu soo cadaaday oo waxaa soo sugnaaday wix aan soo sheegnay oo ah qur'aanka uusan makhluuq ahayn وأna الqur'ana cinda أصحaabi الxadiiثi أصحاaب الxadiiث agtooda qur'aanka huwa الkitaaب اladي أنزله الله taعalى عlى نabiyihi محamadi صلى الله عليه aلي وsلم qur'aan waxaa la yidhaha kitaabkii alla uu nabi maxamed kusoo dejiyey wahuwa alqur'aanu alcarabiyu waa midka carabiga ah wahuwa alqur'aanu alcarabiyu aswaru waa qur'aanka suwarta ah walaayaatu almatlubu aayadaa la akrinaayo bilisaani carabka lagu akrinaayo walmasmuucu la maqlaayo bilaadaan dhegah lagu maqlaayo almacquulu biladhaani qalbiga lagu fahmaayo almaxfuudu fi suduur laabaha lagu xifdi ku xifdisan almaktuubu bilmasaaxifi masaaxifta ku qoran lisuduuri sadarada weliba ugu qoran ood aragtaan lahu awalu waakhiru awal iyo aakhir uu leeyahay meel uu ka bilowday meel u dambaysuu leeyahay wa bacdu qayb buu leeyahay qur-aanka qaybtaas juskaas intaas ayuu leeyahay faman qaala bikhalqihi qofkii dhaho fahuwa kaafirun waaye kufran yukrijuhu cani lmilal ninka qur-aanka rasuul ilah waa gaalnimo diinka ka bixinayso lima taqadama dikruhu fi lfasli qabla hada wixii soo hormaray darteed oo fasalkii hore kusoo hormaray fiiri waqad waafaqana alashcariyatu annaga ahlu sunna haddaan nahay uu leeyahay asxaabu lxadiid ashcariyadu wayna waafaqeen buuri calaa ana alqur'aana hayru makhluuqin qur'aanku uusan makhluuq ahayn waa sheegi doonaa laakiin baajuri baa ku yaalla inuu makhluuq yahaa ku taalo waman qaala bikhalqihi fahuwa kaafirun waraduu calaa qawli almuctazilati walqadariyati way dejiyeen inuu makhluuq ilaa ana alashcariyata fiirsada kootaan tala cabinuu yaad fahmay markii hore ilaa ana alashcariyata ashcariyada qaaluu waxay dhaheen kalaamullahi alxaqiiqiy kalaamka ilaahay ee xaqiiqiga ah huwa macnan qaa'inun fii nafsihi waa macno ilahay naftiisa ku qulsan laa yufaariquhu ansaaru qaydi laa yadkulu kalaamuhu laa yadkulu kalaamahu nahmu wata'liif watacaaqubu ilaahay kalaamkiisa tax iyo ta'liif iyo tacaaqub ah wax wax ka dambeeya ima jiraan bismi illahi markaad leha sinku ba arkama dambeeyay leeyihi waa culamada gobol meesha ka yidhaahdaan kalaamka sheekh sicid uu ka yidhi kalaamkan tasawuruhu kaafin calaa ibnaalihi ina tasawura caqliga lagu suuraystaaba ku filan baailnimadiisa lan wax la gara kara maa bismi illaahi sinku bacda kama horeeyo tacaaqub ma galo bacdi mal wax la fahmi kara xitaa ma aha walaa yakunu bixarfin wa sawtin ay ahayd xarf iyo sawt ma ahan ay ahayd walaa yatakalamu llahu bilcarabiyati ilahay carabi kuma kuma hadlinay ahayd walaa bigayriha min alugaati carabi qaybkiisa oo lugaadana kuma uunan hadlin walaysa lahu awalun awal ma laha walaa aakhirun ma laha walaa bacdun ma laha leena ku dhamaada ma leh نعم بل هو شيء واحد لم ينزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كبر من دجين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الأنبياء أنبياء كبر من سيد الجن مت كاملة ولا يتلى ولا يكتب لما أخرية لما أقرأ ولم يسمع أحد قف مقلي متجرة إلا موسى عليه السلام موسى ما هنعد كلام مقشي ما له وهذه الصورة هات نفسك كي نورد تفصيلها وكي كتبها وهذه الصور صورها والآيات عبارة المصحف بقية وعبارة وحكاية عن كلام الله وتسمى قرآنا بلغة عالة وكذلك توراتنا عبارة عن كلام الله بلغة موسى لغة كلموني بلغة موسى وقومه هاي والإنجيل عبارة عن كلام الله بلغة عيسى وقومه فادعوا حيشة أن كلام الله غير القرآن وحيشة إلهي وركيس قرآن كله صنعه نعم وأن القرآن غير كلام الله قرآن كل كلام الله صنعه ولو حيث كلام الله فقولهم ان القران غير مخلوق لك اي تلاعبوا دلدل ومرك الى القران مخلوق معه ودلدل يوقف من الكلام هاي والدليل على ان هذا القران الى اخره ولا يصير كما بعد هاي وكان مرك انت صدلنا وحقوق هذا الامام يحيى العمراني انت هذا لا يكلم حقوق كيري ساش عليه تورمه طيب سبحان الله جزء الله شنبقل يحلى يفرق طيب عليه ويقال للأشعري أشعري وقد كان عليه إذا قرأ آية من القرآن هذا قول الله قول البشر وكان ورك إلهي إلى موسى وردره فإن قال هو قول الله ورك إلهي فقد رجع إلى ما عليه السلف من السلف تؤصل وأهل الحق وإن قال هدوء بل هو قول البشر واي قلنا عن ذلك أجوبة هدوء هو قول البشر الأجوبة أنه كلام من جد مثل حالا امتحان على هذه السنية هاي طيب ليه كان جزء كلا بعد شم بقول تجاشة يا شم طيب حوليه مالك الإمام الحسن بن خالد العمراني والأشعرية هي المركب والأشعرية قدموا رجلا إلى الاعتزال والأشعرية أشعرية قدموا رجلا رفع أي هرمرين إلى الاعتزال المعتزلة للمبيتين ووضعوها وحيدقا حيث وضعت المعتزلة أرجلهم ماشي المعتزلة رفتوا بأي كتير وأموا بالرجل الأخرى رفتك لنا ويقول التسدين إلى حيث وضع أهل الحديث ماشي أهل الحديث أي بجانب وهم أي رفتك الأولى قصدين أي حيث وضع أهل الحديث أرجلهم وهذا كان مثال عقلي يفقهه من فهم قوله أي من قولك يفهم ووضع خصك من أي كلها من مرحبا ابن المعتزلة يقول جرتا ابن الحير وأنا أهل الحديث إني سوى مشتاق هذا مركوها كاسا إمام كسوية سوقيه لا كلام لح بقول يتضرر سبحان الله لح بقول يتضرر طيب تعالوا لشافة قد ذكرنا في أول الكتاب أن عند أصحاب الحديث والسنة أن الله سبحانه بذاته بائن عن خلقه نعم على العرش استوى فوق السماوات غير مماثل له وعلمه محيط بالأشياء كلها علم أشياء أخرى طيب أنت أمركم إلى حفظ الخير العمراني أي وحو اللي كذب وقالت الكرامية إنه مماص للعرش عرش وطالنا إلهي كيفية قلن كيفية دي قلن أهل السنة أي أنتناين من غير تكييف أنت أي كبع كرامية وقالت المعتزلة وحيدها إن ذات الله الذي تجد بكل مكان ما بيجوك حتى بالحشور شيء صورها يقشن قبيضة وأجواف وأجواف الحيوان حتى حيوانك على وشي يكون جرايتها هاي قيل لبشر المريسي بشر المريسي أي الوير منك عنيفك أها فهو في جوف حمارك هذا ضميرك على مكجرة على وشي سامي قال نعم بإرهاه وهذا قول الحلولية والأمر وكان مركا ورك حلولية هاي الله أكبر سبحان هذا المهتم العظيم وهو كفر صريح لا إشكال فيه وقال له عبد إشكال محله فالحلولية عقيدتهم طهر بلا يقضى حجرين ليه هاي marka in la yidhaha ilaahay hoos waa joogaa waa isku sheegay kor waa isku sheegay nuur siina waa isku sheegay madhab ilaahay isku sheegay macnaheedu meel walba waa joogaa wa hay meel walba waa joogaa wa waa war marka kufri aan ishkaal lahayn والدليل على ما قلنا وكي أن أهلنا وحاول دليل وقالت الأشعرية ما شاء الله شاهدين في مرة أهل السنة قول كل جار وشاهد أشعرية جار وشاهد فاهي وقالت الأشعرية وحيدها لا يجوز وصفه لأنه على العرش ولا السماء إلهي سمانا لقوم شيء كر عرش لقوم شيء كر مثلا من كان بأها أهل السنة ما واقع العلماء أي أنت رد أي عبدين طيب من أحد الأفراد الاستداد أنا أنت جب جبينا وركب أي حال عمران طيب عمري مركب من أحد الأفراد الاستداد وكيري وأقوال الأشعرية أشعرية غواشهم مثبتة مناصير الصغيرة على أصول المعتزلة المعتزلة أصول شرب أي الأيام المصطفين لأن أبا الحسن كان معتزليا على مركب أبو الحسن معتزلي بالأحد مركب زي ثلاثة لمن كان مركب الأشعرية ورطونا وحال المصطفين طريقة معتزلة أي قصة غير تحي هاي مركب دوركي مركب الإمام إمام وابليه أبو العباس بن سريجة كاملة رجل سنة ولو كان يري وديدي تلمامة الأشعرية إن أهل السنة هاي أئمة مركا هذه كلا بليهين مدى تنوع مركا تلمانطي ابن عبد البر بحكمنا ابن عبد البر كتاب في الرجال بيان العلم وفضله وحلو كيري بعض باب ما تكره في المناظرة ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء وحلو كيري بابك وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق وابن خويز في كتاب الشهادات وحلو كيري في كتاب كتاب كتاب الخلاف إلى كتاب الشهادات أو كيري في تأويل قول مالك وسنة مالك قول في تفسيرها لا تجوز شهادة أهل الهواء أهل البدع وأهل الأهواء وحويري قال أهل الأهواء عندنا غير قال أهل الأهواء أهل الأهواء عند مالك مالك أفتيسة وسائر أصحابنا أصحاب تاني أنتم ذكرت هم أهل الكلام أهل الكلام ahlulbidc anaga waxaan u naqaanaa buu yidhi maalik iyo asxaabtiisaga hum ahlulkalaami waay fakullu mutakalimin mutakalim kasta fahuwa min ahli ahwaai walbidaci waay ashcariyan kaana aw gayra ashcariyin ashcari ha noqdo amausan noqonin ahay marka waatan markii culamada waxaan sheegay hadal ahay marka ashcariyadu waa ahlusunna culamo dambe oo weliba hadda dambe waxaan ujeedaa qarnigii tobanaad ka ba'di ah in ummadda loo dhigo oo caqaaidda la daraaseeyo waa wixii kun ka dambeeyey kun iyo xoogaha shaaficiyada rasmiga ahayd waa kuwa marka kallay mawduuca aada ugu dheeraaday marka waxaan samaynayaa dersiga dambe khamiista dambe insha allahu tacaala kusuu soo laaban doonaa meelaha marka tawiila salafka ay sameeyeen oo ku tilmaamay ayaan xooga saara risaaladanna kulle qoraal iyo waxlamiday u baahan doontaa iyada dhan waxaa ku jira halkaan lagu koobi karo laakiin ashcariyadu hadda inaysa ahlusunnati waljamaaca aynan ahayn ayay culummadu qireen taasaana ka muuqata oo baabka iimaanka waa ku dhuman iimaanku waa tasdiiqay ahayn keliya oo camalka iimaanka mid maaha yidhahda dhinac kale baabka hadda wacdiga iyo waciidka xataa haddii loo kaco waciidkii waa kuwan tafsiirinaayo caamid caamada oo iimaankooda ansaxa ka dhacaayo haddii loo kaco dhinacii kale iyadana qadarku waa jabriyo haddii loo kaco dhinacii qur'aanka waa makhluuqay leeyihi hay haddii loo kaco dhinacii masaladii kale iyadana ahayd masaladii kale shanta ka dhinay iyadana alasmaa oo sifaadna mucabila oo waan aragna waa soo marnay asalka ay wax ka qaataan waa caqliga iyo naqliga caqligay hormarinaya nacam hay xagge khabaru aaxaad waxba kuma dhisaan caqiido laga qaado kama qaataan xaggee marka intaas kabacdi marka xaggee sunnadu marka ay taalla says ahlu sunna ku noqon karaan min xays marka waxa kutubtooda ku jirana waa kaas wa min xays waxa ay culummadu ka tirina waa kuwaasa marka insha allahu tacaala shakrullahi la joogo shakrullahi
وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين runtii ma mudna muxaadarada aad iyo aad u qiimaha badan ee sheekhu uu soo jeediyey wax tacliiqa haba yaraatee laakiin waxaan aad iyo aad u jeclaystay maadaama uu sheekhu muxaadarada aad iyo aad usoo diyaariyey oo juhdi jahiida uu ku bixiyey laba kelimood oo min baabi tambiih ah inaan halkan ka dhaho mid ugu horeysa waxa weeye sida sheikhu uu tambihiyey oo insha allahu tacaala dib dambeetana uu ka tafsiirin doono waa mawqifka ahlu sunnati waljamaaca ahlilxadiid ay ka taagan yihiin ashaaciradu oo in badan ku soo celiya inay ayagu ahlu sunnihii ay maaragtay matelayaan mawqifkaas oo ah inaysan ahlu sunnaha aysan ka mid ahayn sheikhu waa uu sheegay waana uu sheegi doonaa insha allahu tacaala laakiin waxaan kusoo kulaataynayaa shanta baab oo ugu waaweyn mawqifka ahlu sunnaha ay ka waafaqeen iyo intay ka khilaafeen baabka ugu horeeya waa baabu masaa'il aliimaani waaddiin ama baabka la yidhaahdo baabu alasmaa'i waalaxkaam baabkaas isaga ah waxa weeyaan waa qofka murtakibul kabiiraha ah oo dembiga ku dhacay maxay ka aaminsan yihiin waxay ka aaminsan yihiin ahlu sunnuhu qofka kabiirahaas uu ku dhaco oo kabiiradaas uusan ka toobad keenin inuu yahay mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi oo taxta mashii'ati illaahi caza wajalla loo daynayo oo allah hadduu rabana uu cadaabayo hadduu rabana uu dambi dhaafayo ayagu mawqifkay ka taagan yihiin waxay leeyihiin waa mu'min kaamilu iimaan waa awalu baab babaabka ugu horeeya marka waxa weeyaan waa min qulaati lmurjiah bay ka mid yihiin markii baabkaa la joogo baabka labaad waa baabka shiikhu uu ku celinaya haddana munaadaradu ay ka socoto oo ah baabka asmaada alle iyo sifaatka alle sida macruufka sheikhu sheegana weeye maraxishay soo mareen ashaaciradu waa saddex marxalo marxaladii ictidaalka oo sifaatka alle kulligood ay gidanaayeen asmaadana ay sugi jireen oo asmaada haddii la sugo oo sifaatkaas jira wax wax canaa ay yeelanaysa ma ay jirto baabka labaadna waxa weeye waa sidii sheikhu u sheegay waxa waa marxaladii labaad oo waa toddobada sifa ayay sugaan weliba toddobada sifa waxa waa sifatu lkalaam hum akhbatu min almuctazila sifada kalaamka maba sugaan laakiin min baabi tadliid bay sugaan sida caamada muslimiintu aysan ugu dhicin bal kutubtooda waxay ku qoraan min baabi nifaaq markii dadka caamatu muslimiin lala joogo inay yidhahdaan musxafka waxa ku qoran waa kalaam ullahi wa huwa hayru makhluuq laakiin markii dalabada ay la joogaan inay leeyihiin maaragta waxa musxafka ku qorani maahan kalaamkii alle waa shay makhluuq ah midda kaleeta waxaa muhim ah in la fahmo cibaara can kalaam illahi markay leeyihiin macnaheeda way dadka caamadu waa inay fahmaan waxa waa bimacna tarjama cibaara haddaad maqashiin culummada ahlu sunnahu markay ku ilzaaminaya waxay leeyihiin markaad leedihiin waa cibaara can kalaam illahi mutarjimka soo tarjumay kalaamka alle maadaama xarafki sawdusan ahayn ma nebi maxamed baa tarjumay oo marka hadday nebi maxamed la tarjumo waa makhluuq kalaamu makhluuq buu noqonaya waa ku gaaloobayaan haddii ay yidhaahdaan malik jibriil baa soo tarjumay kadalika waa kalaamu makhluuq waa ku gaaloobayaan marka cibaara can kalaam illahi markay leeyihiin macnaheedu waxa weeyaan waa makhluuq baa laga wada hadalka isaga ah kutubtana waa ku qoran sheikha insha allahu tacaala caddayn doona oo maarata safaxaadka insha allahu tacaala maaratay soo qadimi doona marka masalada kalaamka waa masale waxa weeyaan aad iyo aad maarata u fog oo ay kaga xun yihiin muctasilada lix sifay marka sugaan kelimadaas iyada kalaam sifadaas iyada ma sugaan marka waxa weeye sifaadka alle oo aad iyo aad u fara badan oo sifaatu lficli iyo sifaatu daad u qaybsama waxay ka sugayaan shan lixdaas sifay ay ka sugayaan allahna waxa weeye sifaatkiisu waa wax aad iyo aad u fara badan inta kitaab kusaartay sunnada kusoo aroortay baabka sifaatkana waxa weeye jahmiye ka yihiin sida macruufka ah baabka saddexaad waa baabka masalatu alwacdi walwaciid masalatu alwacdi walwaciid markii la joogo waa min gulaati lmurja'i ka mid yihiin leanna waxay leeyihiin qofka murtakibu lkabiira waxa weeyaan waa muumin kaamilu liimaana oo waxa weeyaan wacdigii ayay ka dhalibeen waciidka ilaahay waciidka ilahay daaqaday ka saareen waciidka alla daaqaday ka saareen baabka saddexaadna waxa waa murji'a weeye baabka afraad waa baabu lqadar baabka qadarka waxay leeyihin alcabdu majbuur qofka haddii ninkuu zina ku dhaco war maxaa u zinaysatay anigu majbuur baan zinada ilaah baa igu qasbay buu leeyahay war dadka maxaa u leeyahay anigu majbuur baan dadka inaan laa ilaah baa igu qasbay dadka xoolahooda maxaa u qasbay ilaah baa igu qasbay sidaasay leeyihin waa jabrigi weeyaan maxaa soo haray shantii baab masalada saxaada soo hartay halkaa baab bay tahay sunnada way ku waafaqaan dayib marka qofka caaqilka ah oranaya shantaa baab oo usuul kulliya ah ummadda ku khilaafsan manhajkii ahlu sunnaha oo nebiga ku khilaafsan saxaabada ku khilaafsan qofka oranaya maaragtay alashaacira waa ahlu sunna uma jeeda maaragtay nimanka maarata suufiyada ka hadli maayo laakiin dad badan oo sunnada u aftirsadaa waxay yidhahdaan ashaaciradu sunnaday ka mid yihiin ahlu sunnaday ka mid yihiin kadib wey ka mid maaha ahlu sunnaha waxa weeyaan ashaaciradu ayaga ahlu sunnadii ka tegey kii ka toban keena waxa ahlu sunnada ka mid ah marka taa in loogaada weye midda kale siaan raba inaan tambiiye waxa weeyaan xataa culimmadu soo dhawaysa abulxasan ashcari oo ay ku soo dhaweeyaan kitaabkiisa alibaana bay ku soo dhaweeyaan waxa weye kitaabka waxa ku qoran waa mujmal muctaqid salaf laysa muctaqid salaf atafsili waxa weeyaan waa mujmalkii muctaqid salaf baa ku qoran waa wax xaq ah shayga xaqana waxa weeyaan qof muslim ama ha sheega gaala sheego xaq waa xaq in la gala waxa weeyaan ayaa waajib walidalika allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay في سورة النمل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أنت تزوجي قبل إمارة الملكة هاي ملكة السبع أنت تزوجي الله مركب الحلية وكذلك يفعلون الله أكرية مركزنا كافرات بيهاي مركب وحا ويان كتاب إنسان وحا قبرا ومجمل معتقد السلف حتى في آخر حياتي ماذا فقلت ليس من مذهب أهل السنة مسألة أثناء مركب رسينا أولا بسين كتاب الشيخ الشيخ التسعينية وشيخ كقري أشاعرة أيو سيدة سوق الررية كذلك سيدا وحا قرينيا شيخ اللي يراهو ابن قدامة الحنبلي صاحب البغري كتابتي سمارة وكقر مارة المسألة ما تشعر وكل دين يقرأ وكل دفاعه سيدا تقرينيا كذلك أبو النصر الوائل السجزي في كتابه الرد على منك الحرب والصوت سيدا تقرينيا مذهب الكلابية الخدن طيب مذهب كتابي أبو الحسن الأشعري بالتفصيل ومذهب الكلابية دوان آخر مذهب كنت سوي مذهب كايتك قام مركب مثلا تنبيهيا دوني مسألة كلا وأخرين تنبيه وحويان شيخ مركي حديثك باطلك أو رديني وجزاه الله خيرا وكسر النغضي يعلوي ما رتكور يوم مطلقها الله له صفة ذاتية يعني نسكده هو مثلا ذاتية لها صفاتك على لما قيبض علماء قيبيان يعني مركي دور اعتبارات بلغة السماء لكن اعتبارت أه صفة الذات هي صفة الفعل صفة الذات وصفة الله سبحانه وتعالى مرة وتكذلون المشاهد تأكل حرمين مثلا سمعك على يبصرك على يعلمك على waa sifaat daatiya la yidhahdaa yacni mashiicada alla kuma xirna weligii yaali allah samiic buu noqonayaa waana ahaa waana noqon doonaa laakiin sifaatka la yahay sifaat lficl maxaa ka mid ah sifatu daxik sifatu sakhat sifatu alcajab sifaatka noocaasi waa sifaat alafcaal baa la yidhahdaa alafcaal ikhtiyaariya allah markuu rabo cidduu rabo u caroonaya oo caradiisa mudan cidda rabo ayuu ka raalli noqonayaa radihiisa mudan cidduu rabo ayuu u qoslayaa وصفة تتعلق بمشيئة الله عز وجل يعني صفة لازمة معها صفات كالله مركا مركا لبدا أو قيبنه مرة ثانية وحا أي سميان علماء صفة واحدة باعتبارين إن أي قيبيان وحكم إلى الصفات باعتبارين لو قيبية ومرنا جليس صفة الذات مرة صفة الفعل جليس صفة الكلام وقلاته أما صفة العلو وقلاته صفة العلو باعتبارين مركا لغا فيريو مر وحي نقول صفة ذاتية oo allah makhluuqan intuusan abuurin oo carshi uu ka mid yahay ugu wen yahay culuwigu allah u lahaa allah marka uu leeyahay sabbix isma rabbika alaclaa allah marka uu leeyahay culuwigaanu ma ahan culuwi carshiga ma ahan waa culuwi daatiyo allah uu leeyahay ama alraxmaanu cala alcarshi istawaa istiwahani allah uu carshigiisa ka saro noqday waa sifatu lficli likhtiyaari goormuu dhacay ficilkaasu bacda khalqi hada alkhalqi markuu ilaahay dhulka iyo cirka u abuuray kabacdi binafsi alqur'aani ayuu marka ficilkaasu dhacay marka labadaas tilmaamood waa inaanu isku dheehin midna waa mid daati ah oo makhluuqan ba allah subxaanahu watacala intuusan abuurin ayuu lahaa midna waxa weeye markuu makhluuqan abuuray ayuu sameeyey wuxuuna la mid yahay nuzuulka alla caza wajal nuzuulka alla ayuu la mid yahay marka masaladaasna waxa weeyaan waa in sidaas loogu baraarugsanada jazaa allahu khayran shiiku si fiican ayuu u sharxay tan kaleeto oo baraarujinta aan raba inaan maarata baraarujiyo nimankii maaragtay maalinkii dh xalayta maaragtay nimanka culimada la doodayey waxay aad iyo aad ugu noqnoqdeen allah subxaanahu watacaala hal waa ku dhici waayey inay yidhaahdaan allah subxaanahu watacaala carshiga kama sarreeyo afka waa kula dhici waayey laakiin lakabadadoodii maxaa ka mid ahay inay yidhahdaan mid mid wuxuu leeyahay allah mawjuudu fi kulli makaan kii kale wuxuu leeyahay la allah subxana watala carshiga waa ka sarreeya ilmahana waa u sheegnaa laakiin daat ahaan ugama sarreeyo daat ahaan ugama sarreeyo kelimadaas waxaan raba runtii inaan dib u dhigo laakiin min baabi tambiih billahi calaykum allah subxaanahu watacaala markii uu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa carshiga waxa ka sarreeya waxa ka sarreeya sarreynta la sheegaya ma shay macno ah ma shay waa shay daati ah sidii culimadu waxna u sheegeen haddii la yidhahda allah daatuu leeyahay oo jahamiyadu ay nagu waafaqaan allah daati inuu leeyahay daatada allama makhluuq ay ku dhex jirtaa oo masjidkaan biyuu ku jiraa iyo dhulka mase waa ka baxsan tahay taa waxa weye dadku waa inay dareemaan caamadu waxa weye dadku caqli bay leeyihin xataa dadka caamada waxay yidhahdaan allah allah iga sarreeyaan ku dhaartay allah iga sarreeya macnaheedu waxa weeyaan ma allaha boqornimo nooga sarreeya miya ma ahan allah daatadiisa ayuu nooga sarreeyaa midda kaleeto sanadka hadalkooda waxaa ka mid ah sida cabdullahi ibn mubaarak wuxuu leeyahay allah waxaan ku garanayaa biana allaha على عرش استوى بائن من خلقه بائن من خلقه معناه ذي حيث بائن من خلقه معناه ذي وحويا مخلوق في احترامها مخلوق تعالى وكسو عيه مخلوق سي أبو سرية عرش أبو سرية marka masaladaasna waxay u baahan tahay tambiih gaar ahaaneed gaar ahaan waktiga dadku ay soo tukadeen sida maalinta duhurka bacda duhur oo kaleeto marka intaa baan kelimada uga baxayaa waxaan kusoo gebagabaynayaa kelimadayda ashaacirada shiikha insha allahu si fiican u sharxi doona kutubta ay ictimaadaan waa fudra kitaab kitaabka weliba ugu muhiimsan oo ugu qiimaha badan waa kitaabka liasunusiya kitaabkaas waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa culimmadii munaadarada gashay inay soo qaadaan markay munaadarada galayeen kitaabka la ictimaado waxay ahaan ahlusunna waljamacaan nahay kitaabka min awalihi laga bilaabo ilaa aakhirihi hal aayada qur'aanina kuma taalo hal xadiidina kuma yaalla xataa xadiid kadib aan ha noqoto in la yidhahdo marka ahlusunna waljamacaan nahay oo kitaab caqiida ah aayadna aan lagu qorin xadiid nebina aan lagu qorin oo kulligiis caqli baatila uu yahay sidee baa halka ummadda noocaas halkii ahlu sunna waljamaca ay kasoo gashaan ahlu sunnana macnaheeda in la fahmo wey ahlu sunna waxa weeyaan waa sunnatu nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam waa dariiqatu rasuuli illahi caza wajal aljamaca haddii la yidhahdana waa talaamiidii ama ardadii nabiga sala allahu alayhi waali waa saxaabadii wey iyo cid allah iyo ciddii wanaagga ku raacday marka waxa weye sunnadii nebiga iyo saxaabadii nebiga dariiqiisa raacday iyo dadkii ka dhaxlay xageebu ka soo galaa kitaab awalkiisa iyo aakhirkiisa aan laga helin aayad qur'aan iyo xadiid hada wabillahi tawfiq sala allahu wasallam ala muxamadi wala alihi wasaxbi wasallam